ahlan wasahlan wmarxban bikum salaamullaahi calaykum tacaala wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan roy suuban idaacaddiida star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal taarikhda waxay ku beegantaha ku aasteysan tahay lix tobanka bisha sideedaad ee agosto sannada labada kun koob iyo labaatanka dhegeystayaal barnaamijkii isniin weliba waxaad ku dhegeystaan xaaladda dalka waxaana saaka si wada jira halkan iigu daadiin doonaan annagoo kale ah maryaan tawane iyo sidoo kale yuusuf bakat intuu barnaamijka hawada ku jira dhegeyslaadina qayb weyn aad ka qayb qaadan doonta ama ka qaadan doontaa qeybaha dambe hadduu eebaha raalli ka noqdo qadadka telefoonada waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan barnaamijkana waa xaalada dalka dhegeysa le ee hogaanka waata dhegeystayaal barnaamijka marka hore aan ku bilaabo dhegeystayaal mid ka mid adeega qeybta barnaamijka ah waana shirkadda isgaarsiinta safaricom haddaba shirkadda safaricom waxay ku keentay fursaddii ugu wanaagsaneyd ee abad oo markaas telefoon aad ku raasanayd aana ku heli lahayd dhegeystayaal wakhtigaada maanta la joogaa si aad ku hesho telefoon casri ah telefoonka ayaa waxaad markaasi ka heli kartaa shabakadda masaco dot com dukaanka kugu dhoweysha safaricom iyo weliba dhammaan dukaamada markaasi lagu iyo telefoonada maantaba gaar dhegeystayaal telefoon si aad u hesho telefoon qiimo badan telefoon qiimo wanaagsan waa fursadii ebed ugu wanaagsaneed ee safaricom ee macaamiisheeda markaas ay ku siinayso dhegeystayaal maanta wakhtigaada la joogaa dhegeysta telefoonka yaa markaasi hawaanin haska beeldarayn wakhtiga markaas waa shirkadda safaricom ay ku siisay tusaale dhegeysa markaad haysato telefoon casri ah aad internet aad u isticmaali karto waxaad markaas aad kaga faaideysan kartaa waxyaaba aad u tira badan sida markaas inaad ka barato xirfadaada cusub maxaa kamid xirfada cusub dhegeystayaal googoleka ayaad waxaad kaga baari kartaa waxaana markaas in badan kugu cakirneed kamid ah markaas erey saaka aad maqshimise erey markaas sida baasol oo kale lagayaaba inay kugu cusban tahay laakiin googolka ayaad kaga heli kartaa waxaana aad sidoo kale aad kaga baran kartaa wax weliba wakhtigan covid sagaal iyo toban howlihii shaqada markaasi adkaadeen qaar ka mida guryaha dadka ay kasoo shaqeynayaan sidoo kale telefoonkaasi aad kaga qeyb qaadan kartaa inaad gurigaada aad kaga soo shaqeyto waxaa sidoo kale aad u isticmaali kartaa qariirada googoleka ama google mapka waxa u taqaano haddii markaasi magaalada aad ku cusbantaho shalay aad ka imaatay mandheera mise wajeer aad ka imaatay magaaladana aad ku cusbantay indhaha tagtaagayso waxba qof ha weydanin mataatuuga iskaga dhac markaad magaaladan extaaganta bartamaha la soo bax telefoonkaaga cusub telefoonka qeybaha dambe ayaan kaaga sheegi doonaa wuxuu yahay waana telefoon qiimo aad wanaagsan qiimo jaban dhegeysa qof waliba markaas wax waliba uu ka saacidi karo marka bartamaha aad extaagantahay ee nairobi ayaa waxaa markaasi doonaysaa in aad aado dhanka kenyatta national hospital waxaana markaasi ku dhufanaysaa qeybta googolka waxaan raadinaysaa kenyatta national dhagdhagdhagdhag telefoonkaad ku dhufanaysaa qeyb stageka gaariyaha kala dunya ka baxaan isla markii howlihii waad heshay iyo sidoo kale wuxuu kaa saaciday telefoonka qeybaha quruxda badan inaad sawro iskaaga qaadi karto dhegeysla haddii aad telefoona nicli tooshle aad wadan jirtay shirkadda safaricom waxay kulee taasi waad laga gudbay caqabadeeda ma kuma haysata saaka ama maanta maanta waxaan ku leenahay or telefoonka soo qabso waana telefoon qiimo wanaagsan qiimo jaban telefoon markaas wax waliba kaa dabari kara dhegeystayaal waxaa laga yaaba hablo badan maanta ama gabdho badan in leeyihiin saaxiibay maryamo tusaale oo kale maryamo saaxiibay telefoonkaada si sawiro qurux badan baan iskaaga qaadi rabaa kadibna lambarkan kuu soo diri doono lambarkaa saaxiib ay seef garayso kadibna whatsappka ugu dir oo qofa markaas ku heshiine waxaasoo dhan sheekadaasi maxaa ku gilaaday telefoon qiimo jama waa soo qaadan kartaa dukaanka waxaana lagu leeyahay dhegeystayaal dukaanka kugu dhow safaricom aad kasoo qayb qaadan karta haddii telefoonka dabcan dukaanka kugu dhow aad ka heli karin waxaad ka dalban kartaa barta markaas shabakada masaco dot com ama dukaanka shirkada safaricom ee si toos u aadi kartaa dhegeysti maanta telefoonka ka qayb qado oo sidoo kale kaga faaideysa dhegeyso telefoonkana waa telefoonka ah ee new ray safaricom waana telefoonka new ray safaricom markaas qiimiha jaban dhegeystayaal waana sidoo kale marka hore iska horumarinaysa shan boqol oo horumaris ah kadibna in yar in yar ayaa iskaga bixin kartaa isbuucii sidoo kale maalintii labaatan shilin lagaa doonaya inaad ku bixiso haddii maalinta aad bixin weyso aada awoodid ama aada awoodid waxaa markaasi laga doonay inaad isbuuci aad sidoo kale iskaga bixin karta haddii isbuuci aad awoodin sidoo kale waxaad ku bixin kartaa bishii si markastoo hoolaha qarashaadka ay sidoo kale ay kaaga dhammaadaan dhegeystayaal waxaaba intaasi kuusii dheer sidoo kale gabadha inay qaybta cunada karinta sidoo kale si wanaagsan ee uga baran karto maanta waad haysataa fursaddii haddii aad arki jirta ninkaad inuu salaadii kaa cararayo xilli hore uu ku leeyahay alla ijaaboy waan iska sii cararaya shaqadan ka daasanaya ogow shaqadii kama daasano ka saxa duqa ka sax canjarada ka sax canjarada ka sax haddii aa canjarada ka sixaynin iyo weliba odkaca waxaasaad ka sixaynin heodhe wallaahi shaqaa kuu taalaa laakiin aniga waxaan ku leenahay ninka kaama fiijinayne adigana waxaan ku leenahay bal gacanta fudude oo gacanta qurxi oo gacanta hagaaji markaan ku leeyahay gacanta hagaaji ee ka baro qaybta youtube-ka telefoonkaasi soo qabso xitaa duqa ogeen waad kasoo qaadan kartaa shabakada masaco dot com iyo sidoo kale shirkada safaricom qaybo weliba aad ka heli karta telefoonkaasi waana qiimo jaban waxaana ka baran kartaa qayb weliba nooc weliba cunada si loo kala kariyo ama loo kariyo ayaad ka baran kartaa sidoo kale meesha kama mara isqurxinta cilaanka inay gabadha markaas isnashnaashto isqurxiso sidoo kale dadka xitaa waad sii bari kartaa adayna waxbaa markaas laga yaaba inay kaa soo gasho haddaba dhegeysa dhammaan aan wada soo qaadana telefoonkaasi qiimaha badan qiimaha jaban yaan kaa maqlin mar kale telefoon tooshilaan wataa niicilaan wataa howlahaas mar kale yaan kaa maqlin maantaba telefoonkaasi ku xaragow oo waxaan ku leeyahay dhexda xero saaxiib ee waddada mar adigu luu leeyahay war gabadhii saaka ijaabay ahayd telefoon qurux badan bay dhegta saaratay intay ka keentay ma maraykanka baa looga keenay ilaa waa ki yara labaatan labaatankaay ku bixinaysay maanta tagka dukaanka kugu dhoway safaricom si aad u hesho telefoon casri ah ee markaasi kugu haboon dhegeystayaal aan dib ugu soo laabana dhegeystayaal iyadoo markaasi xaaladda dalka saaka barnaamijkan diirada ku saarin doono waa sida dhankaasi iyo xaaladda dalka qeybihii ugu dambeysay iyadoo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo markaasi sheegaya in dhanka siyaasadda markaasi qeyb markaasi weji kale ee siyaasad ku salaysan qabyaalada ay isku bedelayso tani waxay imaanaysaa dhegeystayaal kadib markii kulankii dhexmaray siyaasiyiinta ee oka waa kuwa once kenyan alliance ee markaas ay kala horkacayaan isbahaysiyada ay markaas samayseen sida xisbiga wipa clonzo misoka iyo sidoo kale ford kenya moses watengula iyo sidoo kale a n c musele mudavadi iyo kanu oo gideon mayo horkacayo waxaana markaasi kulankooda isku keenay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxaana markaasi shirkaasi sida qaar khubarada dhanka siyaasadda ka faalooda ay ku sheegeen inuu ka dambeeyey ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga laakiin wuxuu markaasi madaxweyne ku-xigeenka sheegay in uu sii xoojin doono ololintiisa xeeladiisa ku siyaasaneed ee ku salaysan siyaasadda ee ah in kobcinta dhaqaalaha waddanka laga soo bilaabo meel hoose iyadoo markaasi la gaaraysiin doono meel sare sida uu ku sheegay ganacsatada yaryar dhalinyarada shaqa la-aanta iyo weliba iyo kuwa danyarta ah inuu markaasi kaalin weyn u ka qaadan doono uu sidoo kale meesha u ka saari doono qeybaha kala duwan ee siyaasadda ee ku salaysan qabyaalada sida markaasuu ku sheegay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyadoo hadalkaasi si dadban loogu durayo asxaabta markaas isbahaysanayso ama isbahaysan doonto sanadda labada kun labaiy labaatanka laakiin waxauu xaqiijiyey uu sidoo kale adkeeyey mowqifkiisa siyaasadeed ee markaasi ku salaysan inuu kobcin doono sidoo kale nasaro u qaadi doono ololihiisa manifestoda dhegeystayaal iyadoo markaasi ololaha dhanka siyaasadda aada iskugu hayaan asigii ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waxaana marka tani shaki ay kaga jirin in markaasi laba qof ugu cadcad ee food isdari doono labada kun labaiy labaatanka laakiin halku dhigooda ayaa markaasi ah in labada dhinac ee markaasi qaaran qofna uu leeyahay waxaa markaas aniga doonayaa in aan sare u qaado kobcinta dhanka dhaqaalaha inkastoo laakiin dhammaan ay ka wada siman yihiin asxaabta waxaa markaasi hadal laga hayaa economic economic economic waa madaxa xisbiga a n c dabcan economic waxaa loola jeeda dhanka dhaqaalaha waxaa dabcan hadalkaasi in badan ku celceliyey ayaa markaasi qeybihiisa ugu wanaagsan ama qeybihiisa markaas uu ka dhiga ugu wanaagsan dadka in markaas uu ka gadi doono musalya mudavadi inkastoo aad ku maqli doontaan qeybaha dambe dhegeystayaal faahfaahin macluumaad dheeraad iyo waxyaalaha markaasi uula jeedo iyo weliba sidoo kale bottom up oo markaas asagana madaxweyne ku-xigeenka uu la soo baxay iyadoo sidoo kalena raila odinga asagana uu doonayo in meelaha hoose waa dabcan dhanka markaasi miyiga ah ama rural abban uu doonaya in dhaqaale ahaan laga soo dhiso arrimahaasi dhanka siyaasadda iyo mowqifkooda ay markaasi doonayaan inay markaasi dadka shacabka ay oga gadaan ama ay ku soo saaraan william ruto waxaa isagana laakiin halkan shalay uu soo saaray in ay siyaasadda waddanka iminkan ka taagan ay ku salaysantahay mid qabyaalad ku salaysan uuna doonaya in markaasi waddanka laga ciribtiro laga saaro waxaa sidoo kale arrintaasi sii adkeeyey xildhibaanka laga soo darda gaarisaa aadan barre ducaaleh dhegeystayaal
dhanka kale een yuusufow haddii aan eegno xisbiga a n c isbuucii lasoo dhaafay waxaa qaabilay madaxweyne madaxweynaha dalka uhuru kenyaata walow madaxa xisbiga a n c museliya mudhaafi uu sheegay in qorshihiisa ku aadan inuu sanadka soo socda u tartamo hogaanka dalka unan waxba iska bedelin kadib kulankii dhex maray asaga iyo madaxweynaha dalka wuxuu ku gacan seeray yuusuf oo baaqyada loo jeedinaya ee ah inuu taageero dhigiisa xisbiga o d m raila odinga eena xisbiga o d m asagana wuxuu wataa ajenda u gaar ah oo uu doonayo inuu kasoo bilaabo dhaqaalaha dalka dhanka miyiga een sida uu sheegay xisbiga o d m hogaamiyaha xisbiga mucaaradka dalka raila odinga oo daboolka ka qaaday in ay muhiimadda saarayaan horumarinta dhaqaalaha een kadib haddii ay ku guulaystaan doorashada guud ee laba iyo labaatanka wuxuu sheegay in dhaqaalaha dalka uu hoos kasoo bilaabi doono anirada dhanka iyo miiga uu kasoo bilaabi doono wax uuna xooga saari doonaa sare uqaadida warshadaha ama ka jira wadanka sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka anirade ruuto raila odinga balse waxaa la leeyahay dadka siyaasadda falanqeeya ayaa waxay leeyihiin haddii uu doonayo in rl raila anirade uu ku guuleysto in madaxweynaha inuu noqdo sanadka soo socda doorashada la geli doono waa in uu xushaa qofka ku-xigeenkiisa noqonaya waa inuu kasoo jeeda gobolka mount kenya si uu ugu guuleysto doorashada waa haddii uu doonayo in uu ka farxiyo ama uu wanaajiyo dhanka iyo mount kenya siyaasiyiinta kasoo jeedo si uu codod badan ugu helo dhankan waxaan ognahay mount kenya in ay boqolkiiba sideetan meelaha haddii la qiimeeyo codadka kasoo gala madaxweynaha taageerayaasha u ah boqolkiiba sideetan hadduu madaxweynaha ku guuleysto dhanka iyo mount kenya dhanka waxaa cad ayadoo a b c da ay shaacinin natiijada inuu madaxweynahaasi uu ku guuleystay doorashada raila ayaa waxaa looga baaqayaa haddii uu doonayo inuu ku guuleysto doorashada labada kun iyo labaiyo labaatanka in uu soo xushaa qofka noqonaya badelaya anirahde u noqonaya ku-xigeenkiisa uu kasoo jeedo dhanka iyo gobolka mount kenya balse taasi waxaa ku gacanseeray oo kasoo horjeestay oo waqti xaadirka lama taagna uu yiri ku-xigeenka xisbiga o d m sivuna ayaa wuxuu soo jeediyey in arintaasi ay tahay arin aan xilligan loo bahneen oo laga hordhacayo taana ay waqti leedahay sida uu sheegay sivuna waataya maryama sidaa sheegtay mount kenya waxaa sidoo kale ay sii adkeynayaan dhanka dabcan markaan fiilano dhegaysan mount kenya waa meelaha markaasi ay ku xoogan yahay ama sidoo kale uu ka soo jeeda madaxweynaha dalka waxaa lix ka mid ah baarlamaanka sidoo kalena ka soo jeeda dhanka mount kenya region waxaa jimcihii maryamay aan soo dhaafnay sheegeen in ay xisbiga dabcan warkacr o d m ee ka codsanaya madaxweynaha in afaaraha ama gobolkaas ay soo fargelin waxaa ka mid ah sida xildhibaanka laga soo tortay katundu moses kuria iyo sidoo kale eric mushangi oo asagana markaas laga soo doortay runjenjes iyo sidoo kale john mushiri rigathi kashagwa iyo sidoo kale marugan janga iyo sidoo kale cecilia barire waxaa oo sidoo kale si magacabis kusoo gashay waxay leeyihiin waa in waa ballanqaadyadii markaasi laga ballanqaaday madaxweyne ku-xigeenka taageeridii labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ay heshiis ay ku wada gaareen in markaasi taasi looga dhameeyey laakiin arrimaha markaasi lagu soo daraya lasoo gelinayo ayay markaasi diidan yihiin in madaxweynaha uusan faraha ama lugta uusan la soo gelin arrimaha horeha markaasi lagasoo laga soo wada shaqeeye sidoo kale lagu soo wadaheshiiyey dhegeystayaal waxaa xasuud mudan ama dhegeystayaashan uu sheegaya in moses kuria uu sidoo kale naag kenya uu doonaya markaasi inay cilaaqaad wanaagsan ay wada samaystaan asiga iyo wasiirka hore beeraha kinjuri waxa ay markaasi doonayaan in ay arinta cilaaqaadka bartamaha dhammaan ay isku wada keenaan iyadoo arintan weli dhexaad ay ka tahay arinta markaas loo fiiriyo dhanka siyaasadeed dhegeystayaal markaas fiiriso kulamadii ka dhacay dhankaasi mombasa heshiisyadii ee dhammaan laisku wada keenaya qorshaha ugu weyn madaxweynaha uu ka leeyahay ayaa ah in markaasi lasoo saaro mid ka mid ah siyaasadda ciddii uu ku bedeli lahaa inkastoo uu aad u dhalisan yahay markii lasoo fiiriyo cilaaqaadkii heshiisyadii markaasi ama sidoo kale madmadowgii weynaha soo kala dhexgalay madaxweynaha dalka iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka william ruto waxay soo bilowtay labada kun sideed iyo tobankii ilaa iyo labada kun hadda aynu ku guda jirno waqtigan sanadkan shalay u dambeysay waxaa markaasi farta ku fiiqaya madaxweynaha dabcan waa madaxweyne ku-xigeenka farta ku fiiqaya madaxweynaha dalka uu leeyahay waa arrin markaasi siyaasad ku sallaysan oo markaasi aan ahayn mid markaasi sare loogu qaadayo kubcinta dhaqaalaha arrinta markaasi isdhexgalka heshiisyada iyo weliba mabaadi'da kala duwan ee markaasi shakhsiyaadka ama sidoo kale dadweynaha ee markaasi aragtidooda qeybaha dambe ayaga ka gaari doonaan go-aana ka gaari doona in markaasi ay ka gaari doonaan ama ay ka gaarayaan laakiin william ruto wuxuu markaasi u cadyahay uu xusayaa in loo baahan yahay in dooda siyaasadeed ee xilligan ay noqoto mid markaasi ku saabsan mideynta kenyaanka iyo weliba ka qabashada dhaqaalaha waddanka uu markaasi aad u liicay sidoo kale dhulka ula galay cudurka safmarka covid sagaal iyo toban madaxweyne ku-xigeenka dalka wuxuu u muuqdaa inuu markaasi bartilmaameysanayo maryamey siyaasiyiinta mucaaradka kuwa ku midoobay dalada markaasi oo kale laakiin weli william ruto wuu kala cadeeneen inkastoo heshiiskaasi weli uu soo miro dhalin laakiin waxaa kulankaasi iminkan waanwaan sidoo kale ka raadinaya ra-iisul wasaarihii hore dalka raa'ila odinga oo markaasi iminkan u muuqdo qof markaasi dhexdhexaadka ah markaan fiirino maryan aan kala qaadno waxay noqonaysaa xisbiga iminkan talada ama xisbulxaakimka waa jubli waxaa sidoo kale geeska ka taagan xisbi kale oo asagana ah u d a oo markaasi horkacaya madaxweyne ku-xigeenka waxaa sidoo kale hoos markaa u fiiriso qaaf grafig ahaan ah markaad u fiiriso waxaa haddana taagan xisbi kale markaasi oo ka ah oo horkacayan kilonzo misioka musalia mudavadi moses otangula iyo sidoo kale xisbiga kanu oo horkacay gideon moy sidoo kale markaad fiirsa dhexda waxaa ku jira xisbiga o d m oo markaas iminkan qiil ka raadinaya madaxweynaha dalka uhuru kenyatta taasi keentana in wanwaan siyaasadeed uu u raadiyo oo sidoo kale lagu soo kabi karo in markaasi dhadhexaad heshiisyo fara badan ee markaas dhexdooda ay ku wada gaari karaan sida horaanba uu sheegay xogayaha guud ee xisbiga o d m edward sivuna wuxuu u xaqiijiyey in horaan sida hadalka looga hayay waxa u xaqiijiyey uu sheegay in markaas xisbiga o d m uusan u baahneen arrin markaas isbahaysi siyaasadeed ayna ku eg tahay kuwii labada kun toddobiyo tobankii laakiin isla dabcan maalin axad ah oo uu ku sugnaa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga vihiga wuxuu u sheegay in weli uu u baahan yahay garab garabkaasi uu kaga doonaya xisbiga ma isbahaysiga iminkan midoobay oo kuwaas oo lagu magacdaray oka waa one kenyan alliance iminkan ayay u eg tahay laakiin halku dhiga siyaasadeed ee wakhtigan taagan ayaa markaasi madaxweynaha ku-xigeenka dalka ruto wuxuu leeyahay maryame in aysan noqonin mid ku salaysan qabyaalad oo ay u noqoto mid dhammaan ay ka wada dhexeeyaan kenyaanka waa tahay sida aad sheegtay lix xildhibaan oo kasoo jeeda gobolka mount kenya ayaa waxay madaxweynaha u sheegeen inuu joojiyo taageerada uu siinayo ayna taageerada uu siinayo xisbiga o d m hogaamiyaha xisbiga o d m raila odinga waxayna madaxweynaha ka codsadeen inuu u ogolaado inay ayaga doortaan tani ayaa waxay kusoo beegmaysaa ayadoo qaar ka mid ah madaxda gobolka mount kenya ay waxba kama jiraan kasoo qaadeen hadalada ay jeediyeen lixdaasi hogaamiye kasoo jeeda gobolkaasi mount kenya kuwaasi oo doonaya inay heshiis la galaan sida ay sheegeen xisbiga u a d a uu hogaaminayo dr william ruto waxay ku condacoonayaan qaar ka mid ah madaxda gobolka mount kenya kasoo jooda waxay soo jeediyeen in hadallada ay u jeediyeen madaxweynaha lixdii xildhibaan ee ka midka ahaa moses kuria mr eric mujangi john michuri iyo mr rigadi gajagua mr moiriku njagua iyo sisli mimberi ayaa waxay kasoo qaadeen hadallada ay jeediyeen waxba kama jiraan waxayna sheegeen in ay taasi ugu gol leeyihiin inay heshiis la galaan heshiis siyaasadeed la galaan xisbiga u a d way sida ay sheegayaan qaar ka mid ah madaxda kasoo jeeda gobolka mount kenya waxayna ku gacanseereen hadalkii kasoo yeeray lixdaasi xildhibaane ayagana kasoo jeeda gobolka mount kenya tani waxay kusoo beegmaysaa iyadoo hogaamiyaha xisbiga nak mada karuba hogaamiyaha xisbiga the service party mwangi kijuri iyo hogaamiyaha xisbiga jama jakazi moses kuria isku afgarteen inay ka shaqeeyaan danaha shacabka gobolka mount kenya senatarka laga soo doortay ismaamulka laikibia john kenyua ayaa asna sheegay in hogaamiyaha naag kenya madakaruba ay wadato dano gaar ah oo siyaasadeed oo wuxuu ku eedeynayaa senatarka laga soo doortay ismaamulka laikibia john kenyua in hogaamiyaha naag kenya madakaruba ay wadato dano gaar oo siyaasadeed sidaas darteedna ay ku taageerayso xisbiga u d a waa tahay sida markaasi qaar ka mid ah khubarada dhanka siyaasadda ka faallooda maryamey waxay sidoo kale xaqiijinayaan ama sidoo kale ay leeyihiin in markaasi arrin dhan siyaasad ah ay ka dhexayso balse aysan moses kuria iyo sidoo kale wasiirka hore beeraha kenjuri aysan kala tegin ama sidoo kale ay lugta aysan kala bixin xisbiga u d a waa sida markaasi qaar ka mid dhanka siyaasadda ay falanqeynayaan sidoo kale waxaa markaasi u eeg sidoo kalena horaan shaki fara badan looga muujiyey sidoo kalena waa waan siyaasadeed markii loo fiiriyo loo barbardhigo waxaa markaasi xaqiij in dabcan waa gofanaha countiga nakuru uu leeyahay dabcan maryane xisbiga ama naag kenya in ay lugta ay kula jirto xisbiga u d a sidoo kalena ay ka shidaal qaadato madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto laakiin waxay u muuqataa mid isqarinayso ay sidoo kalena ay soo saari doonto go-aankeeda ama aviliated waxaa loo yaqaano isbahaysi siyaasad ama xu- ama xubin markaasi mug leh ay ku leehaan doonto in markii go-aankii ugu dambe laga gaaro ama dhammaan ay ku wada heshiiyaan siyaasadda labada kun toddob aa labada kun laba iyo labaatanka hadduu eebah raali ka noqdo maryamo Mhm. dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxaa loo jeedinaya yuusuf ow baaqiyo kala duwan oo ku aadan in ay mideeyaan kenyaanka in dalkan ay xasilooni u horseedaan balse madaxweyne ku-xigeenka dalka ayaa maanta ka jawaabay baqiyada ku aadan midnimada siyaasadda iyo xasiloonida isagoo sheegay intaasi ay micno weyn yeelan karto oo keliya haddii aysan ku saabsanayn hogaamiyayaasha qaybsanaya een ku- awoodsiinta ku salaynaya qabyaalada een haddii ay arrintaasi ku saabsanayn wuxuu leeyahay micno weyn ayay yeelan kartaa balse haddii ay ku saabsan tahay in awoodda la qaybsado oo qabyaalad lagu saleeyo awood qaybsinta dalka sida horaanba ka jirtay dalka uu doonayo in uu bedelo madaxweyne ku-xigeenka dalka een wuxuu leeyahay arrintaasi macno weyn ma soo kordhin karto in laga shaqeeyo midnimada shacabka iyo xasiloonida een madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa isna wuxuu war- een, isagoo warbaahinta kula hadlay magaalada nairobi ayaa waxa uu sheegay in xasiloonida iyo midnimada dalka ay ku xiran tahay isku xirnaanta iyo wada shaqaynta ka dhexaysa kenyaanka iyadoo la eegayo een, danaha guud ee shacabka kenyaanka oo siyaasadda xagga layska dhigayo wuxuu aaminsan yahay in siyaasadda ee labada kun iyo labaiyo labaatanka qof kasta uu la imaado waxa afkaar uu haayo si uu u guuleysto doorashada balse laga gudbay xilligii do- een, doorashada lagu salayn jiray ama hogaaminta hogaamiyaha dalka lagu soo eh, dhisi jiray qabyaalad ama awoodsiinta lagu qaybsan jiray qabyaalada waatay weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal waxaana dhegeystayaasha qeybaha dambe fursad u siin doona hadduu eebaha raalli ka noqdo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan si fikra- si fikirkooda dhegeystayaasha ay uga dhiibtaan dhegeystayaal goordhow u diyaargaroow warkii sidee waa sagaalkii subaxnimo iyo cabdulaahi axmed cabdulaahi dhegeystayaal barnaamijka waxaa si wada jir ah inigu daadihinaya nogoo kale ah yuusuf bakat iyo anigoo maryan tabana ah isku soo noqod wacan oo wanaagsan dhegeystayaal haddii aan halkaa ugu soo gudubno qadarka adeega bulshada iyo warkii subaxnimo ee aad kala socoteen idaacadda star f m weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii hogaanka star oo maalin walbo isniin aan ku falaqayno xaaladda dalka iminka ka taagan maantana waxaan ku kala faguraynay siyaasadda halka ay marayso iyo siyaasiyiinta baaqiyada kala duwan ee loo jeedinayo xisbiyada een, isku een, isku haysta doorashada soo socotee labada kun iyo laba iyo labaatanka ayaan eegaynay haddii aan kusii soconno barnaamijkeenna qareen lagu magacaabo yusufow ayen steve ogola ayaa waxa uu sheegay in shaqsiga keliya ee awoodda u leh inuu la tartamo madaxweyne ku-xigeenka dalka uu yahay william ruto wuxuuna ugu baaqayaa in xisbiga oo mm, oo kaa ay ayagana een, taageeraan taageero u muujiyaan madaxweyne ku-xigeen ra-iisul wasaarihii hore ee dalkan iraahdee Mhm.
uhuru een, raila odinga Aad iyo aad.
dhanka kale een, een, hawe- een, anir- migori county een, um, uma reebta ama een, een, haweenka ku matasha een, is- dalka oo lagu magacaabo dr bamela odhiambo ayaa waxay sheegtay in ok- een, xisbiga oka aynan in- iska een, indhegatiri karin raila odinga een, maadaama ay in badan lasoo een, sha- tir- tookadii shanaad ayaa la marayaa uu u tartamo een, raila odinga een, xilka madaxwey- madaxweynenimada Mhm.
een marka wuxuu waxay leedahay inaynan iska indhatiri karin taageeradii hore ay u muujin jireen afartii tariib ee lasoo dhaafay een waxayna uga baaqaysaa in ayagana ay taageeraan een taageeradan shanaad ay taageero siiyaan dhanka kale een nelson coyage een mbiga laga soo doortay bilguit ayaa waxa uu sheegay in uunan ku mashquulin madaxweyne ku-xigeenka dalka een ah, siyaasadda een ka dhanka ah eh, qabyaalada ama een qabyaalada uu asaga isku diyaariyo siduu ugu guuleysan lahaa doorashada dhanka kale eena waxaa laleeyahay madaxweynaha isagana waxaa loo jeedinayaa baaqiyo kala duwan oo ku aadan inuu ku mashquulo sida uu isku soo dhisi lahaa sida uu taageero ku heli lahaa xisbigiisa balse uusan ku mashquulin dadka kasoo horjeeda siyaasadiisa haddaba qodobkeena dooda ayaa maanta waxa uu ku salaysan yahay aan kusoo qaadan doonaa sidee loogu gudbi karaa qabyaalada ku salaysan siyaasadda mar walba dalka marka ay doorasho ka dhacdo waxaa lagu soo xushaa hogaanka in uu yahay qofka ugu aqlabiyada badan ee dalka wakhtigaasi xilligaasi dadka ugu badan marka sidee ugu gudbi karaan shacabka kenyaanka ah siyaasadda ku salaysan qabyaalada ayaan maanta barnaamijkeena ku lafuguri doonaa inta uu hawada ku jiro waa tahay dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysan aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysan intaan dhegeystayaasha maryamey aan markaasi khadadka teleefoonadan u siinin dhanka wicitaanada dhegeyste haddii iminkana dhegeysanayso aad ku sugan tahay meel tuula ah ama haddii aad ku sugan tahay meelkaas meel miyiga ah ama geeli ama lo-di aad la jirto ma arigi dabcan waxaan ku hayaa oo aan ku leeyahay waxaa la mid tahay yuusuf oo markaasi caasimada nairobi jooga iyo sidoo kale maryamo iminkan barnaamijkii nii daadahinayso inaad la mid tahay oo war adduunkii markaas wow isbedelay oo shirkadda isgaarsiinta safaricom waxay markaasi ku leedahay iminkan horumar baa la gaaray oo isbedel ayaa markaasi jira haddii in badan aad markaasi ku taami jirtay oo maskaxdaada markaasi ay ku jirto isdhihi jirtay saaxiib waxaa la joogaa waqtigii markaas youtube-ka wax waliba aad kala socon jirtay warka war barnaamijyada wax waliba iminkan inaad kala socon karto haddii aad xiisan jirtay waxaa markaasi ay tahay mid markaasi aad ku madadaalin karto nafsadaada noloshaada iyo weliba marka haddii aad cilla dareenso dad qaar wax laga yaaba maryama inay markaasi cilla iyo waxyaala murugo qaar inay dareemaan adigoo markaasi shirkadda safaricom ay ku leedahay saaxiib maxaa isku murjinaysaa waxaana markaasi haysataa mid free ah waxaad haysataa data free ah shirkadda safaricom waxay ku leedahay ma jecesha in aad markaasi videoya ah ama video markaas inaad daawato sidoo kale waxyaalihii aad markaas adiga aad jeceshahay your favorite haddii ay tahay markaas diini ah hadday tahay ducooyin hadday tahay dabcan muxaadaro hadday tahay qur-aan xadiid hadday tahay sidoo kale inaad wax ka barato sida cilaanka isqurxinta iyo weliba karinta noocyada kala duwan ee cunada arkaysa dad qaar oo cunno markaasi aqoonin inaad baratana ceeb ma ahan waa baran kartaa oo markaas ay ku fudantahay shirkadda isgaarsiinta safaricom ina wax waliba ay ku fududaysa dhegeysan haddaba xasuusnow haddii in badan ani horaan baan kuu sheegay gabdho badan waxaa laga yaabaa inay markaas lagu dhudhuban iyo calool buuran inay markaas raggooda ay ka soo saareen waxaas waa saliidda aad ka badayseene ka joojiya ragga oo howlahaasi cunada qaabka sida loo kariya ka barta qaybta youtube-ka sida laiskugu daro waa daaniyihii waa markaas yaanyadii waa basashii waa barbaroonidii waxaasoo dhan sidii laiskugu shiilo waa inaad barataan maanta wakhtigaada joogtaa oo inaad markaas xitaa gabar kale ama maryamo aad u yeerato aad dhahdo maryamey wax maan kuu sheegan karaa cilmo u malaysa inaan wax u sheegan rabto walla wax qoban uma malaynayso xilada maxay kuu sheertaa maanta gabadhii aad ijaabe ahayd xilada inay taagaysaay may walaal wax baan kuu sheerin waan iska daya laakiin intaas waxay rabtaa inay u sheegto ay dhahdo saaxiibay hal isbuuc iga caabiyo sidii cunno wanaagsan aan u karin lahaa laga yaabaa maryamayna cunto wanaagsan ee taqaano waana sax way taqaanaa fadhigeeda laga garanaya ina cunno wanaagsan taqaano marka waxay shirkadda safaricom kuleeda waqtigaada maanta haysataa iska beeldareen qaraa star five four four hash ama xidig shan afar afar afar geys si markaasi aad u hesho free data internet dhegeysa safaricom waxay kuleedahay haddii data in free aad hesho waxaa sidoo kale heli kartaa data ka wanaagsan oo qiimo jaban sida markaas inaad ku iibsan karta labaatan soddon konton inta markaas adiga awoodaada ay tahay waxaana markaasi kala soconta kala socon kartaa wax waliba adiga aad jeceshahay waxaa sidoo kale aad ka daawan kartaa wax waliba marka waa nafsadaada raalli ay kaga tahay shirkadda safaricom maanta waxay ku leedahay enjoy entertaining videos on youtube ayay ku leedahay oo markaasi ku madadaali nafsadaada wax waliba video ah oo markaasi qaybta youtube-ka aad kala socon karta dhegeysta marka hore qaraac star five four four hash ama xidig shan afar afar afar geys kadibna lambarka koowaad kusii dhufo waxaa durbo kusoo dhacaya fariin deg deg ah ama message deg deg ah isla markii waxaa booqanaysa qaybta youtube-ka halkaasi ay markaasi shirkadda safaricom ay ku fudaysay inaa wax waliba kala socon karto sidoo kale waxaa kaga baran kartaa in markaasi cashirada jaamacadda in markaasi waxyaalaha lagu soo diro halkaasi aad ka faa'iidsan karto waxyaalaha markaasi documentariga waxyaalaha markaasi projecta waxyaalaha markaasi aad u baahan tahay oo in badan laga yaaba inaad dhibaato aad ku qabtay laakiin youtube-ka waad ka heli kartaa maanta fursadaasi waa inaad markaas isan iska baldaraynin oo aad ka faa'iidaysataa dhegeysaa duqaydii hore waxaa iyagana fursad ay u heli karaan ma la socotaa hee maxay tahay waxaa helayaan gabeeyadii geeraaradii waxyaalihii markaas in badan ay usoo joogeen laakiin waayadii ayaa kala geeyey oo duqay ayay noqdeen guryahi bay joogaan laakiin telefoonka duqayda maanta ha loo dhiibo oo markaasi geeraaradii iyo sidii geeli markaas usoo u raaci jireen sidii waxyaalihii ay soo mareen waa in markaas dib loogu xasuusiyo ama dib loogu celiyaa duqayda sidoo kale qaybta jimeilka iyo sidoo kale emailka wax weliba oad ku dirsan kartaa wakhtigan friiga ah internet ayaa haysataa dhegaystayaal oo free ah oo shirkadda markaasi ay kuu fududaysay wax weliba aad ku daawan karta filimada ziwal hadday ku dhaaftay shalay wixii socday maanta waad dib ayaa markaasi kala socon kartaa wax weliba shirkadda way kuu fududaysay wakhtigaada waad haysataa maxaa sugaysaa ha iska baldarayn dhegaysan idaacadda star f m codka gobolka uqaybari ayaa dhegaysanaysaan dhegaysan waxaana diiradda barnaamijka ku saaraynaa dhegaystayaal iyadoo markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto uu asaga sheegay in markaasi wakhtigii kala guurka inkastoo lagu jiro uu haddana sheegayaa in wakhtiga siyaasadda aysan markaasi lagu salaynin qabyaaladda waxaana tani ay imaanaysaa dhegaystayaal iyadoo aad markaas waddanka looga hadalhayo qabyaaladda iyo arrimaha markaasi ku saabsan sidii markaasi loo jaangoyn lahaa madaxweyne ku-xigeenka william ruto oo markaasi ka jaba baaqyada ku aadan midnimada siyaasadeed iyo weliba xasiloonida waddanka ayaa sheegay inay tani macnaheedu ay tahay oo keliya markaas in lagu xasilin karo sababeynta hogaamiyaasha iyo qabyaalada markaasi ku salaysan in markaasi ay faraha ay kala baxaan balse ay taageerada ay ku saaraan arinta arrinta hogaan waa hogaaminta ee markaasi ku salaysan dabcan ku salaysan dhanka horumarinta iyo sidoo kale dhaqaalaha oo ah kobcinta dhanka dhaqaalaha iyo weliba shaqa abuurta dhallinyarada markaasi u baahan iyadoo markaas waddanka uu aad markaas ula daaladhacayo dhanka dhaqaalaha sida markaas warbixinadii ugu dambeeyay dhanka economic times ay soo saartay waa kuwa markaas waddanka ka soo baxo waxay sheegayaan in dhaqaalaha waddanka uu aad u hooseeyo sidoo kalena uu keliya waddanka uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha ka soo gala markaasi ama amaahyada ama deymaha ay soo qaataan dhegaysel laakiin waxaa tani markaasi dhanka siyaasadooda ay rabaan inay markaasi sare ku qaadaan sidoo kalena ay ku xoojiyaan sidii markaasi kenyaanka dhaqaalaha oo keliya ay kala hadlaan laakiin waxa uu madaxweynaha si dadban usha ugu tuuraya ama ugu dhufanaya asxaabta markaasi ku sallaysan dhanka qabyaaladda waxuuna markaasi ula jeedaa xulafadii markaasi ku kulantay dhanka xeebta ama mombasa ay la kulmeen madaxweynaha dalka dhegaystayaal waana midda keenayso in siyaasiyiinta ay markaasi ay ka qafiifiyaan ama ay qafiifiyaan awoodda markaasi ku sallaysan siyaasiyiinta dhegaystayaal haddaba iyadoo markaasi arrintaasi ay jirta qaar ka mid ah madaxda gobolka mount kenya ayaa waxaa waxba kama jiraan ah ah ka soo qaaday dabcan dadaalada ay wadaan saddexda ka mid ah hogaamiyaasha xisbiyada markaasi siyaasadeed ee gobolka mount kenya kuwaasi markaasi ay doonayaan inay heshiis ay la galaan xisbiga u d a ee hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto tani ayaa markaasi ku soo beegmaysa iyadoo hogaamiyaasha xisbiyada markaasi naag maada karwa sida horaanba ee sheegtay maryamo hogaamiyaha xisbiyada markaas service bati mwangi kinjuri iyo sidoo kale hogaamiyaha xisbiga chama cha kazi moses kuri ay isku afgarteen inay markaasi ka shaqeeyaan danaha shacabka gobolka mount kenya dhegeysa senatarka sidoo kale laga soo doortay ismaamulka laikipia john kinyua ama kinyua ayaa sheegay in asagana hogaamiyaasha naag kenya mada karua ay wadato dana gaar ah markaasi siyaasadeed dhegeystayaal waa sida markaasi qaabo kala duwan ee dhanka siyaasadda ee fikirka ama fikirada ama aragtida kala duwan ay markaasi kala duwan ay ku soo saarayaan iyadoo markaasi iminkan ay jirto class of four of twenty twenty two waa dabcan waa qaabka markaasi ugu wanaagsaneed ee siyaasadeed ee dhanka haddanka siyaasadeed ay kaga dhexeeyaan ama u kala dhexeeya madaxweynaha dalka william ruto iyo sidoo kale waa raila odinga iyadoo markaasi ninka keli ah iminkan fartan lagu fiiqay ay tahay ruto iska celin karo inuu yahay raila odinga raila odinga laakiin waxau iminkan markaasi asagana ka raadinaya garab asxaabtiisa ama xulafadiisa hore ee naasa ka baxay waa urweynihii markaasi ku midoobeen siyaasadda labada kun toddobiyo tobankii ee naasa inkastoo ay sheegeen in xubin markaasi aysan doonayn inay kaga noqdaan ama sidoo kale qayb ay kaga noqdaan ama ay ku wadeeshiiyaan meel markaasi raa'ila odinga uu ku jira siyaasaddiisa iyadoo markaasi iminka mowqifka ay weli sax ay ka wada gaarin laakiin waxaa markaasi dhanka qobarada siyaasadda ay leeyihiin haddii ruto uu soo baxo ama haddii markaasi raa'ila odinga ay markaasi labada qof ay soo baxaan ama ruto dabcan waa raalli ahaada waa raila odinga ama asxaabtiisa ay heshiin waayaan waxay markaasi sheegayaan in kursigaas uu qaadan doono madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto laakiin haddii afgarasho ama heshiis ay ka dhacdo ee markaasi loo daayo ruto dabcan waa in loo daayo raila odinga waxay markaasi noqon karta in suurtagalnimo ay noqon karto inuu kusoo baxo raila odinga dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal fursad ayaa markaasi dhegeystayaasha u siinaynaa laakiin dhegeystayaasha waxaan xasuusinayaa intii markaasi kaararka ku guulaysteen sida markaasi laba dhegeysto oo keliya aan ka hayaa sida ducaale iyo sidoo kale maxamed maxamed maxamed nuur mrs maxamed cali ayuu aha ma kala garanaya laakiin dhanka masalaani iyo mombasa halka sidoo kale cusmaan ifo iyo asxaab kale oo markaasi ayagana kala duwan sida mukhtaar meru dabcan lambaradooda ma hayo haddii aad lambarkayga haystaan inkastoo fariinta gaaban ee culays ay ka jirto fadlan waxaan ka codsanaya inaad lambarkayga hadday haysaan lambaradiina aan helo si markaasi kaararkiina ay inagu soo diro maanta hadduu eebaha raalli ka noqdo dhegeystayaal lambar walba iska kaysoo dina saaxiib haddii aad wax ku guulaysto ama lambarkaada ama aan haya magacaaga oo keliya ay iisoo diri kartaan lambarkaada dhegaystola asxaabta ku guulaysta ilaa iyo haddana ma hayo inkastoo aan ka hayo maxamed nuur iyo sidoo kale dhegaystaha markaas inaga soo wacaalaba dhanka mudaasa ducaale dhegaystayaasha kale waan ka doonayaa inkastoo markaasi ay tahay barnaamij usbuucla ah isniin ilaa iyo friday ama isniin ilaa iyo jimco dhegaystayaasha markaasi aalaba barnaamij ka qayb qaata fikirkooda ama aragtidooda ka dhiibto si markaasi aan anagana u sino kaarar ay ku hadlaan in kooban ama laba maalmood oo keli ah aan ugu talagalay dhegaystayaasha waa tahay dhegaystayaal dabcida qodobka doodta ama qodobka dooda ay tahay dhegaystayaal haddaba raila waxaa markaasi dabcan waa raalli ahaade waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto wuxuu markaas isaga rabaa in markaasi meesha laga saaro sidoo kale laga jaangooyo dabcan arrinta ku salaysan qabyaalada lagu salaynayo siyaasadiisa ama siyaasada wadanka labada kun laba iyo labaatanka iyadoo markaasi habboon in diradda lagu saaro dhaqaalaha kobcinta iyo weliba shaqo abuuris in markaasi dhallinyarada aad ku tiro badan in loogu sameeyo maxaa markaasi ay tahay arrinta markaasi digniinta ama farta ugu fiiqaya asxaabta xulufaysiga ah ee labada kun laba labaatanka doonaya in ay ku weeraraan siyaasadiisa labada kun laba labaatanka barnaamijka waxay nii daadiinayaan yuusuf bakad iyo sidoo kale maryamo tawane
waa tahay haddii aan meesha ka saarin ruto wuxuu wataa qorsho ah bottom up economy oo dhaqaalaha dalka in hoos laga soo bilaabo ah taasoo uu doonayo inuu ganacsatada yaryar kor ugu qaado dhallinyarada shaqola-aanta haysata uu shaqo abuur u sameeyo dhaqaalaha dalkana uu kobciyo maadaama uu cudurka covid sagaal iyo toban uu wiiqay dhaqaalaha dalka dhanka kale madaxweyne ra-iisul wasaarihii hore ee dalka raila odinga ayaa isagana ajandihiisa waxa uu yahay in dhaqaalaha dalka dhanka miyiga laga soo bilaabo ama rural areaga laga soo bilaabo wuxuuna sheegay inuu kobcin doono dhanka iyo waxsoo saarka ama warshadaha inuu kobcin doono dhanka kale musalim mudafidi ayaa isna sheegay in uu qorshihiisa koowaad uu saarayo ama xooga uu saarayo dhanka iyo kobcinta dhaqaalaha siyaasa weliba waxaad u moodaa inuu dalka kasoo galayo shacabka kenyaanka uu kasoo weerarayo dhanka iyo kobcinta dhaqaalaha
waa meelaha ay ka liitaan ay ka tabanayaan kenyaanka oo waqti walba ay dhahaan dhanka iyo dhaqaalaha sare uqaadida goormay imaanaysa marka waxaad moodaa siyaasi walba in uu garawsaday meesha uu ka daciifsan yihiin kenyaanka inay tahay dhanka iyo ekonomiga ama dhaqaalaha siyaasi walba ajandhihiisa wuxuu yahay in uu ku tartamo uu soo saaraya ajandihiisa u gaarka ah uu doonayo in dalka uu gaaro sanadka marka la gaaro labada kun iyo soddonka inuu dalka ku tallaabsado in dhaqaalo ka xuraysan deemaha shisheeyaha laga soo qaadanayo dhanka iyo khayraadka uga imaanaya aidiska uga imaanaya wadamada kale ee dhaqaalaha horumaray in ay ka gudbaan oo iyaga isku filnaan ay gaaraan waa in dhaqaalaha dalka kor loo qaada ayay leeyihiin marka raila odinga iyo ruuto iyo musalia mudafadi waxay isku haystaan in ay dhammaantoodba waxay sheeganayaan inay dhaqaalaha dalka kor usoo qaadi doonaan marka ma ogna qofka dhaqaalaha dalka kor usoo qaadi karo balse waxaan ognahay in ay kenyaanka xulanay doonaan qofka ayaga ku haboon inta badan ruto wuxa uu sheegay in xilligii lagu gudbi lahaa la joogo qabyaalada ku salaysan awoodsiinta ku salaysan qabyaalada oo la joogo qof walba waqtiguu isaga tartami lahaa shaqsi ahaan uu tartami lahaa wax uu shacabka u qabanaya uu soo bandhigi lahaa dadkana ay joogaan xilligii ay ka gudbi lahaayeen qabyaalada ku salaysan awoodsiinta ku salaysan qabyaalada dabcan waxaa markaas halkaas uu leeyahay waa in markaas qofka lagu taageero waxqabadkiisa waxqabadkiisa wax soo saarkiisa iyo wax ka bedelka uu doonayo in uu dalka ka bedelo inta badan dhaleeceen ayaa ugu timaado siyaasiyiinta kasoo horjoodo ayagoo ku cambaareynaya in ay arintiisa ku aadan in dhaqaalaha dalka hoos laga soo bilaabo waxba kama jiraan ayuu ku tilmaamay sida uu sheegay raila odinga wuxuu leeyahay arinta ruuto uu wata ee ajandhihiisa ah waxba kama jiraan waayo ee dhaqaalaha dalka ma doonayo inuu hoos kasoo bilaabo siyaasiyiinta way is eedeynayaan eedeyn ayay isku tuurayaan baaqyada kasoo kala yeeraya dhinacyada kala duwan ee waxgaradka iyo dadka siyaasada falanqeeya ayaa waxa ay leeyihiin in xaalada dalka la dejiyo ruutona waxa uu sheegaya keliya in xaalada dalka la dejiyo waxay imaan kartaa in siyaasada lagu jaangooyo qof kasta iyo waxqabadkiisa marka sidee loogu gudbi karaa ayaan isleenahay maanta siyaasada ku salaysan qabyaalada walowaan ognahay isbuucani soo socda in b b i daaqada in laga tuuri doono iyo in kale ay maxkamada racfaanka ee go-aan ka gaari doonto waana labaatanka bishan haddii ay ka gaarto go-aan waxaa la leeyahay ama ay suurto gasho in ay dhaqan gasho warbixinta b b ida xisbiyada kala duwan ee hadda ooka ku midoobay waxay u suurtagali doontaa in ay la midoobaan raila odinga haddii ay la midoobaan raila odinga waxay heli doonaan ayaa la leeyahay in ay kala xakamaystaan kuraasta kale ah laba ra-iisul wasaare ayaa dalka u yeelanaya ra-iisul wasaare ayuu yeelanaya marka sidaa ayay ku kala qaybsan doonaan ayaa la leeyahay awoodsiinta dalka iminka waxaa la sugaya ilaa taariikh labaatan ilaa taariikh labaatan iyo san ilaa taariikh labaatan Aad yaa.
isbuucan gudihiisa waxaa dalka ka jiri doono xaalad siyaasadeed oo cakiran Aad ruuto yaa.
dhankiisa ayuu taagan yahay wuxuu leeyahay awoodsiinta dalka wuu kasoo horjeedaa b b i awoodsiinta dalka kuma salaysna hogaanka in qofka waqtigaasi qabanaya inuu qabyaalad kusoo dhismo ama qabyaalad uu kasoo baxo Exactly.
waxay ku salaysan tahay qof kasta iyo waxqabadkiisa marka b b i dhan bay inaga haysaa siyaasiyiinta in waxqabadkooda ay sheeganayaan inay dalka wax ka qaban doonaan ee dhaqaalaha kor usoo qaadi doonaan qof walba saddexda ee hadda labada isku haya hogaanka dalka een, sida ay sheegtay mid ka mid ah qareenada dalka een, am, haddii ay doonayaan inay ka guuleystaan ruuto waa in ay een, Soo saaraan ra-iisul qof- wasaarihii hore yacni, ay la aha.
midoobaan marka een, dhaqaalaha dalka ayay labaduba xooga saarayaan midna wuxuu leeyahay dhanka miyiga ayaan dhaqaalaha kasoo bilaabaya Aha.
oo dhankaas ayay ka ilaa daciifsan tahay levelka sare aan soo soo gaarsinaya Haa, meelaha dhanka magaalooyinkan aad iyo aad dhanka kalena wuxuu leeyahay dhalinyarada ayaa dalka een, waxtar u leh dhalinyarada ayaan kasoo bilaabaya Iyo iyo kobcinta.
haa ganacsatada Aad iyo aad.
yaryarka ayaan kasoo bilaabaya Aad iyo marka aad.
kenyaanka waxaad moodaa in ay ku jiraan xaalad cakiran aynan ogaan karin qofka ay dooranayaan maadaama qof walba uu leeyahay dhaqaalaha ayaan kobcinaya meeshan ayaan kasoo bilaabaya inta ayaan kasoo bilaabaya marka ay jahwareer siyaasadeed ay dhalisay b b ina ay dhinac inaga haysa sidee lagu sidee loogu gudbi karaa ayaan isleenahay maanta barnaamijkeena kusoo qaadanayna qabyaalada siyaasada ku dhisan qabyaalada ama in siyaasiyiinta lagu soo xisho qabyaalo qabiilkaas ayay kasoo jeedaan mise ayaga reerka hogaamiyo sideen ugu gudmi karnaa ayaan isleenahay maanta yusufow barnaamijkeena ayaan kusoo qaadanaynaa arrintaasi haddii aad u dulmarto codadka teleefoonada ee dhegeystayaasha inagala soo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal qadadka telefoonada dhegeystayaasha markaasi barnaamijka la socda iyo weliba ee, kuwa markaasi aad ku daneeya sidoo kalena kuwa garfooya famah- ama fahmay qodobka dooda ayaa markaasi qadadka telefoonada u siinaya haddii markaasi in badan baan dhihi jiray fa- ee, maryamo bar- ee, war hablaha barnaamijka siyaasadda ha ka- waxba ha ka fah- waxa ka fahmaan war hala socdaan laakiin maanta waxaan u hayaa gabar markaasi barnaamijka si toosa u tabinayso oo arrinta siyaasadda aad u fahamsan waana maryamo tawane waana ugu mahadsan tahay sida quruxda badan waa gabadhii soomaaliyada filaya ugu horreysay idaacad arrin dhanka siyaasadda aada u gorfayso qadka telefoonka ugu hore barnaamijka ayaan ku furaynaa maryamo dhankaada halow star f m
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmaa dhegeysta waan kusoo dhaweynayaa magacaaga halka inaga soo wacaysid
waa caligelay oo dhadhaab jooga waan salaamayaa inigi iyo soomaalida iyo muslimiinta meel kastoo ay joogaan waan salaamayaa waa caligelay oo dhadhaab jooga cali ganey waan kusoo dhaweynayaa waan kaa guddoonnay barnaamijka haddii aad la socotay aragtidaada qodobka dooda
horta walaalay waxa weeye oo ninku ilaahay wax fahamsiiyaa wax fahme mhm
dadkan horta kenyaanka ee weligood wax inay fahmaynin bay aniga la tahay haye
waxaan qabiilka loola imaanaya markay doorashada soo dhawaato horta inay dadka fahmaan ba fiicaan laha qof adoo kale oon kaa aqli badneen oo intaa adi lagugu dhalay lagu dhalay oo intaa fahamsan tahay fahamsan inuu maalinta maskaxdaada rogo mhm horta waa khasaaro haye
horta waxaan leeyahay qabiilka ha ka waantoomaan een, dadkan kenyaanka mhm
midda kale waxaan kaloo kuu sheegayaa mhm
annaga hadda waa aqooy beri haddaan nahay maanta ninkii abaarahan jiro dadkan dhaqaalo way hayaan dhaqaalaha hadhow lagu tartami doono ee la fangareen doono ee meel walba lagu bixin doono mhm waa hayaa haddaba haddaan lagu nixin oo abaaraha lagu jiraa dad gaajo u dhammaana ayaa jiro oon dabka shidanin mhm dad xoolihii ka dhammaadeen baa jiro dad oon u dhammaana ayaa jiro ninka u nixi waaya horta waxay la tahay waa qoy bari inay tashato haye go-aan ka gaarto oo wallaahi aniga waxay ila tahay inaadan la codeenin bay ila tahay waqooyi bariga cidba aan banaanka usoo bixin oo ay kooraha ridin maanta haddii loo soo gargaari waayo mhm
marka hadda ilaa lag dheera waa iyo maxaan ku rahdaa wadankan hadda annaga aan joogno ilaa iyo wajeer mhm dad dhammaan ayaa jiro oo wiilkan hortayna haddii ilaahay roob u keenin halis ku jiro haye
marka adoo sidaa ahoo nafta ay kugu daba yartahay haddaa qabiil un daba taagnaad mhm
nin dheregsan oo looj iska jiifo ama maxaan ku rahdaa dabaq dhaladii ku nool mhm
horta waxaan leeyahay eh, dadkan soomaaliyeed ee waqooyi bari ha ka waantoomaan qabiilka mhm ciddii wax u qabanayso ilaahay baan idiinku dhaarsheey waxaan leeyahay ciddii wax idiin qabanayso ugu malaynaysaa inaa wax idiin qabanayso hala raacaan leeyahay qabiilkan halaga wadamo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waadin salaamaya waa kaa gudoonnay dhegayste waad mahadsantahay sida quruxda badan ee barnaamijka aday nala qayb qaadatay dhegaystahaasina wuxuu leeyahay waa in laga gudbaa siyaasadda ku salaysan qabyaalada haddii la doonayo in dadka wax loo qabta dadkana wuxuu ku booriyey inay ka gudbaan siyaasadda ay ku salaynayaan qabyaalada oo la joogo xilligii ay wax ku xulan lahaayeen qofka een muxuu qaban karaa muxuu dalka kusoo kordhin karaa Mhm. yuusuf ayaan idinku wareejinaya dhankaa iyo dhegaystaha xiga You have received a reverse.
asalaamu calaykum
wcalaykum salaam waraxmaa dhegayste waan kusoo dhaweynaya magacaaga
waa cismaan isu jooga haddaba waan magac dhewahay cismaanow barnaamijkooad la socotay ayaan filayaa aragtidaada qodobka dooda
walaalay horta waa sidiinkii horreey u sheegay waxa weeye ra'yigu Mhm, dadku bini aadamka ah mhm.
waxa weeye zaman kasta oo la marhaya dad baa garaad oo caqleel ilaahay siiya haye
midda kale siyaasadda kenya dadka waxaa la rabaa maalim inuu nasuulin kuu gurbaantuma Mhm,
ood qabiil iyo magac ku raacdo waxa weeye wax laga fiican yahay mhm,
annagu kenyada kale markii ay dhaqaale helaan waxbay helaan oo aqoontii iyo dhismihii iyo abaarihii iyo barwaaqadii way helaan haye
marka waqooyi bari waxaad moodaa dhaqaalihiina waa soo gaarayaa meel uu ka baxayn oo lagama hayo Mhm,
hadda ninkaas uu sheegahaya waa runtiis maalin meeshan baadiyahaasaan u baxay mhm, wallaahi baan ku dhaartay dad dhammaanahaya oon u dhammaanaya anaa indhahii soo saaray haye
waxaa weeye marka dadkaas dad bay kuurahooda hadhow bere ugu rideen ay kuleeyahay inay hebel waa aha
hadduu madaxweyne yahay hadduu xildhibaan yahay hadduu kansala yahay inay dadka wax taraya doortaan haddii kale iska badbaayaan yaaba fiicanba waa tahay
marka qabyaaladdu waxba kuma tarayso qofkii asaga wuxuu kuu gudbay maalinkaa dantiisa Mhm,
waxna kuma tarayo beri halkuu kaaga dhaqaajinaya mhm,
guri quraxda baa nairobi ka dhisanaya maalin buu diyaarad ku imaanaya meelaha buu mikrofon qaadanaya horta dadka soomaaliyeed oo waqooyi bari degan uu isku xiryin min mandheera ilaa gaarif laga yimaado mhm,
dhibaatada haysata aba isoo marayn ha ogaadeeno mhm.
een cusmaano markii taa laga soo togo sidee iminkana isku barbar dhigi kartaa leen labada dhinac een ruto iyo raa'ila wax bay kala tabanayaan wax bay sheeganayaan dadkina waxay rabaan inay wax ka gadaan kee marka Horta Kenya soomaalida intaa dheer qofkii jooga waa yaqaanaa waad ogtahay kibaata markuu wadanka madaxweyne ka noqday aad iyo aad dhaqaalaha uu sameeyey adduunka nin kasta wax cad weeyaan qarsoomeyni mhm
madaxweyneyaasha xataa la dooranayo waa la kala yaqaanaa aad iyo aad
madaxweyne kasii casooman maray qof kasta hadda maanta la shaqeysa kibaata waa ogtahay aha
kuwa laftooda la dooranaya hadda xildhibaankii soo maray ama madaxweynihii soo maray wuxuu qabtay waa cadday mug taariikhda cadaynaysa taas waa sax
oo maxaad ka doorataa wey ninkii shalay adiga adigoo baktinaya halkaas kugu dulmaray oo shalad kuulaha maxaa ku dhahdaa gurbaanka gurbaanka u tuntay beriima asagii baad daba taagan Ee, marka taa markii laga soo tago Mu- kibaki iminkan waxaa soo socotaa labada kun laba iyo labaatanka kee soomaalida u dheganagulaan doonaa dhanka dhaqaalaha iminkan waxay markaas ku kala leeyihiin dhaqaalaha aniga kan ka wana wallahi kaga ilaahay baa wanaagsan garanaya laakiin siyaasadda qofna waa qof kusoo jiray oo dalka wax usoo qabtay qofna waa tuug in wax boodayo wey aha
marka in ra'yiga meel laisugu geeyo oo la miisaamo qofka wax uu qabanayo khaas ahaan hadda anagu dad soomaalida afkan ku hadlaynahay waxaa weeye ha la doorto haddii kale kurihiin iska haysaan dhiil aniga aad baad umahadsan tahay cusmaan dhanka ife inaga soo wacay aad baan uga mahad celinaa sida qurux- quruxda badan fikirkiisa ama aragtidiisa wax uga dhiibtay dhegeystayu kasii horeeyey ee cali ganey isla asagana dhadhaab inaga soo wacay dhegeystayaasha kale qaadka telefoonada ayagana markaasi fursadda haddaan u siiyo dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha qadka telefoonka walaal soo dhowo waan ku salaamaya subax wanaagsan halo star f m halo star f m walaal soo dhowo magacaaga هلا ستار اف ام
السلام عليكم وعليكم- ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
والله المسعنتين الحمد لله والله المقعقه
هذا شو لون كان سوعيها aadan maxaa lagugu daray aadanow هذا إبراهيم باليرة والله معانا aadan ibraahim sielo naga soo wacaya haye sielo ka waran saakasee lagu yahay الحمد لله شو لون والله في عنيا وحد باطين ملها barnaamijka la socotaan filaya ibraahimow aadanow نعم بلاد برالمك والله سعداء aha ka qayb qaado
مركا إن شاء الله تعالى قيب قادنا مركا إن شاء الله وحيد دقالة وحيد حسابتنا صوما mhm مركا وحيد دقالة وحيد حسابتنا كرير نودستان هدان هاي ورير محاطرها نودستان هدان هاي غارس ماندير وجيرا mhm
sideedaba waxaan u malaynaa dal mu- konton iyo sideed sana dal aan waxba loo qabanin mhm oo dhibaatadan ku jiro oo maxaa tiraaha sanad kastana aan dooranayno madax maxaa tiraaha madaxweyne aan dooranayno maxaa tiraaha barlama- baarlamaanka maxaa tiraaha mbs aan dooranayn aha maxaa tira council aan dooranayn oo annakana dhibaatadeen halka uun taga sidii walaaleyda hadda horteyda ay yidhaahdeen dadka oona ubabaihayaan qaajaa loo babaihaya waa ad waa ujeedaa mhm sidii walaaleyga iga hor kuwii iga hor- iga horreeyey hadda ay ay sheegeen marka eh, ruto iyo eh, raila maxaa ka dhab ah maxaa ka run ah maxaa kaaga bixi karaa markaad fiiriso hadaladooda
hadalada haddaan fiiriniyo waa dadka min section wey wax kale oo annaga aan noola qabanayo aha
oo mid kasta raa'il hadduu ku fariisto waa dameeri dhegtood wey haye dameeri dhegtiisi wax noola qabana annaga hadda konton iyo sideed sana niyo haddee wax hadda jidkeen haddii roob yar haddaan sidaa waad arkaysaa waa- waa- waa- cali soomaa magacaada walaal yuusuf yuusuf yuusuf walaal magacaada hadda si fiican u helay marka maimana hiluga malaya mar dambe eh aad iyo aad Yuusuf- yuusufow jidkeen waa uja roob yar haddaan sidaa annaga waa noo dhamaatay Aha.
marka dad un- dad ba hadda maxaa tiraa een, aanba loo soo jeedinoo warkooda aan lahayn hadda hadda xoolahay eber waad ujeedaa haddaan ka fiiriso meel kasta baadi xoolahay sidii u dadaadanay waad ujeedaa loo baabanayso dadka saad u baabanayo waad ujeedaa marka dhaqaalaha
ha dhaqaalaha mhm
marka walaal macaan adag hadda reele iyo Ruto.
iyo maxaa ti- iyo ruto aha hadday helaan mid anaga anaga waa isla meeshi waxaa weeye maxaa tiraa dhagax haddaad taabato haddaad soontana waa isla meeshi moogtahay aad aad baad umahadsantay aadan aad baad umahadsantay aadan ibraahim oo walaal salaam aad wadaas calaykum salaam dhegeystaha sisiile naga soo uu mahadsan yahay qadka telefoonka walaal soo dhow magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga xasuusi waa ka xumaa dhegeystahaasi qadka ayuu ka baxay dib usoo beegsan aan leeyahay dhegeystayaal barnaamijka ilaa iyo tobankii qadar soddon daqiiqa ee barqnimo ayuu hawada ku jiri doonaa barnaamijka si wada jirna waxaynu igu daadinayaan yuusuf bakad iyo sidoo kale mariimo tawane walaal magacaaga
maxamed cabdile bambaasa maxamed cabdille haye
waa maqlaad qof ku fiican u dhacaysaa meeshaas aad iyo aad horta Ru- horta ruto iyo markay isqabtaan rayiila aha aniga horta waxaan sabdood siin lahay ruto haye waxaan ku siinaan waxaa waaye rayiila waagii hore ilaa iyo two ninety two ilaa iyo maalinta dambaysay mhm rayiilan rayiilan taageeray aad iyo aad laakiin eh, waxaan u jeedaa hadduu ku adkaysan lahaa naasa oo maxaarkiisa ahaan lahay waxbaa ahaan lahay aad iyo aad hadda waa kasoo guuri meel kaluu galay haye waddanka dhaqaalihiisa waa u jeedaa aha aad uu hoos ugu sii socdaa aha labadooda markaa isqabtaan aniga ruto ama kailahay maxaa yeelay ruto hadda wuxuu leeyahay waxaan ka soo qabtaan dadka hoose aha
masaakiintan soo kobcina maamooyinka ma suuqa fadhiyaan wax siina suuqaanu dhistaa waa lacagtaan lagu bixinaa oo duurashaan lagu bixinaa oo dhan hoos underground aan kasoo bilaabay aad iyo aad aniga marka hadda waxay la tahay been ha sheega awgiisa sheegin awgiisa siyaasad waxay ahayd ku meel gaaray aha
Ee, waxaan dhihi lahay ruuto gacan ha la siiyo maxaa yeele afku hadda sheegaa bal aan fiirina awalba laba meelood wax noo fiican ma laha waa dhagi dameeri labadiisa dhagooda dhanka aad kale ruuto ayayna rayla aan iraahday anan kasoo dhex kala dhegeystahaasi ayaa asna wuxuu qorshihiisu yahay in dhaqaalaha horumarinta dhaqaalaha uu miyiga kasoo bilaabo si hirs iyo higsiga labada kun iyo soddonka loo gaaro arrintaasi maxay kula tahay adiga adigoo soo taageerayay ruuto rayla aan iraahde muddo een, afartii een, een, doorasho ee laga soo gudbay
marka haddee ma rayilaan xaggiis miya ma rayilaan wuxuu leeyahay soo maaha maaragtay dhinaca dhaqaalaha miyiga kasoo bilaabaya
ma- ma rayilaan limsa ruuto rayla ayaa sidaa leh asna sida higsiga soddon labada kun iyo soddonka loo gaaro haa oo si oo taasi mase loo gaaro ahaa higsiga la hiigsanayo dalka wax ka soo qoyin mal rayila hadduu run sheegaa meesha uu weligiis ka soo jeedi oo aniga nin darwalaanahay hadda baabuur aan rarahaya waxaan maraa dhulkuu ku soo jeedi duxmaa lala mari lahay waa tahay inkastoo mucaarif yahay oo hadda alasmaa nin awoon lahu ahaa Mhm.
markaad gaarta kasuumo ilaa iyo busiyo udhaxay inta udhaxaysa maalin walba dadaa ku dhammaatay dadkii maalin dhawaata oo ku dhammaanaya oo gaariga batroolkaa ku qarxay oo labaatan iyo sideed boqol ku dhimatay ka mid ah waxa uu uu sheegahay mala ninkaas ruutoo dhulkiisina waa dhisin labada nin awoodooda saasa jeeda ani waxaan dhihi lahay dadka soomaaliyeed in kasta oo hadda nin soomaaliya uu meesha soo gelayn waxaan dhihi lahay dadka ruuto ha taageereen waa maadsan waa tahay wuu mahadsan yahay dhegeystahaasi n yuusufow labada siyaasiya isku haya doorashada labada kun iyo labaiyo labaatanka midba wuxuu sheeganayaa inuu mid n rayla wuxuu leeyahay waxaan horumarinayaa n waxaa la gaar dalka waxaan gaarsiinayaa hiigsiga uu hiigsanayay labada kun iyo Waa- soddonka waa Een, vision s- 2030.
vision 2030 ayaan gaarsiinaya si aan u gaarsiiyo dhaqaalaha dalka waxaan kasoo bilaabaya miyiga een waxaa kale oo mudnaanta koowaad siinaya een hagaajinta horumarinta warshadaha dalka Yaad dhanka kale een rayla ay ruto ayaa gacanta midig inoo saaran oo asna wuxuu leeyahay dhanka dhaqaalaha waxaan kasoo bilaabaya een dhalinyarada danyarta iyo haweenka ayaan soo kobcinaya Aad si iyo- dalka uu u gaaro horumar een marka labada siyaasi wayna soo hordhigeen qorshahay doonayaan annaga ayuu mas-uuliyad inaga saaran tahay codadkeena annaga aan dhiibanayno annaga ayay inaan eegno aan falanqayno aan eegno qofka wax u qabanaya dalka aan ku qeexno waxa uu soo qabtay waxuu dalka kasoo ahaan jiray aan ku qeexno annaga inoo taalla inaan ku dooranno Aad iyo marka aad.
haddaba waxaan is leenahay dhegaystayaal sideen ugu gudbi karnaa qabyaalada ku salaysan siyaasadda uu leeyahay ruto waan ka hortagayaa arrintayda qa- qabyaalad kuma salaysna waa shaqsi iyo aniga ayaa ku salaysan iyo horumarka aan dalka u qaban doono marka sideen ugu gudbi karnaa een, qabyaalada ku salaysan een, siyaasadda sida uu sheegayo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waa tahay qadadka telefoonada waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan aad u mahadsan yihiin dhegeystayaasha ka qayb qaatay barnaamijka sidii cali geney dheeraab inaga soo waciyay sidoo kale cismaan ifo iyo sidoo kale Max- aadan ibraahim isyole inaga soo waciyay sidoo kale maxamed cabdille oo asagna inaga soo wacay dhankaas oo dhegeystay hadda ugu dambeeyey maryamey dhanka mombasa inaga soo wacay bal dhegeystayaasha kale qadadka telefoonada doonaya ayagana barnaamijka inay ka qayb qaataan leeyihiin maxay may fursadna siiyaan yuusuf iyo maryamo si markaas arrintan aan ilkaha ugu cunno bal ani waanay sinahaye ballankaada halow stephen halow Hello.
dhegaysta waan ku maqlaa magacaaga
xabiibo mandheero joogto ah xabiiba mandheera barnaamijka waad la socotaa ayaan filayaa haa aragtidaada qodobka dooda
qarab aragtidayda waxaan dhihi lahay ma rayla iyo ruuta meesha isla mar horta ruuta wax gaari kar ma laha Mhm, maxaad ku tirsida waxaan ku dhahay ninkan waxaa waay nin oo waxaa waay oo waxaan u leeyahay waxaa waay ninkan nin oo hadda ballan qaadahayo waxaasaan samaynaa dadka hoos joogo makokoteeniga waata wilbara maama ambogaan kor usoo qaada ku hay Mhm, ninkan raila hadda ka hor uu madaxweyne mar istaagaasa wax faa'iido asi noodhistan kusoo kordhay aan lahaynba mhm.
midkan hadda horleey midkan anaka waxaa waaye had- suu hadda hadlay nin horumarkeenu raba oo dadka sacdeen dadka je- hoose sacdeen raba wa Mhm.
ana waxaan dhihi lahay dadka ha taageeraan william ruto aan dhihi lahay waa tahay waad mahadsan tahay dhegeystahaasi wuu mahadsan yahay Mm, yuusuf oo marka laga eego dhanka siyaasadda qobarada falanqeeya siyaasadda waxay leeyihiin een, maskaxda ka dambeysa ee, ruto hag een, rayla een, aniraade uhuru kenyatta hagaysay dhaqaalaha dalka ku hagaysay waa ruto ayay leeyihiin Een, marka een, siyaasaddan hadda ayuu u horleeyahay Een, waxayna ku heshiiyeen in uu soo dhiso Ray- een, ruto iyo rayla Aad iyo aad.
marka inaniraada uhuru iyo ruto markay isla socdeen ee jubilee ka tirsanaayeen waxay ku heshiiyeen in ruto lasoo dhiso sanadka doorashada marka ay tahay labada kun iyo laba iyo labaatanka sax waa qorshihii heshiis qorshihii waa heshiiskii.
dabcan maryam waxay soo bilaawatay labada kun saddex iyo tobankii Saddex iyo tobankii.
ilaa iyo labada kun toddoba iyo tobankii.
Toddoba iyo laakiin tobankii.
waxay heshiiskii haddana u burburay kadib markii Gacan- handshake handshake ama 2018 Aha, gacan- een, ay is- ay heshiiyeen Aha.
Raila Odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka Waa madaxweynaha Hadda- dalka.
madaxweyne dalka oo madaxweynaha dalka cafwan Een, marka hadda waxay u muuqataa siyaasadda een, Uhuru inuu soo dhisayo inuu doonayo in uu Raila Odinga uu xilka la wareego Aad waa iyo aad.
siday u muuqato Aad iyo aad.
qobarada siyaasadda falanqeeyana waa xitaa ay sida markaas sheegaan waa sida xitaa madaxweynaha dalka uu jecel yahay ehe Marka waa dalka- sida ay jecel waa in dabcan uu ka dego.
successaaga successaaga inuu doonayo inuu dhexlo xilkaasi la Aad iyo doonayo aad, aha.
waa Raila Odinga ayay leeyihiin een dhanka kale siya- een, ah, Rutona wuxuu leeyahay aniga shakhsi kuma tiirsani aniga isoo dhisayo arintayda aniga wato horaanba waxay u arki jireen Kenyaanka in een baarlamentiga marka la joogo waxaa loogu wici jiray husband and wife aa loogu wici Aad iyo jiray een aad.
ah, een ah, waxaa la dhihi jiray qa- lamaanaha lamaanaha marka la dhaho een reerka waxaa hogaamiyo ninka ayaa hogaamiyo Aad iyo aad.
marka een madaxweyne kasta uu ruto ya- ay rayla oo een aniraada uhuru uu yahay Aha.
waxaa maskaxda ka dambaysa hagaysa Aha.
la dhihi jiray waa ruto ayaa la dhihi jiray Aad iyo marka aad.
een maskaxdaasi waxa uu leeyahay way igu jirtaa Aha.
ruto een rayla een uhuru hadduu ila jiro iyo haddii hadduunan ila jirin uu garab siinayo dhanka iyo mucaaraska een cambaaraynta ugu jeediyeenna waxa uu leeyahay dhag uma dhigayo ee qorshahayga ayaa i hor yaalla kenyankana waxay xulanayaan dooranayaan qofka ayaga ku haboon Aad iyo aad.
Een, marka een, qorshihiisa koowaad uu doonaya een, ruto waxay tahay in dalka laga ciribtiro qabyaalada ku salaysan siyaasadda Aad iyo Een, aad.
marka waxaad moodaa xisbigiis haddii aad si u eegto waxaa iskugu imaaday dhammaan qabyaalada kenyaanka ah in badan oo ka mid ah ayaa iskugu imaaday marka wuxuu leeyahay xisbigayga intaasoo qof oo een, ah, qowmiyadood ayaa iskugu imaaday Oo kala hal duwan.
qowmiyad keliya kama soo wada joodo hogaanka dalka hal qowmiyad ma hayo Een, ah, xisbigayga hogaankiisaan iraahday hal qowmiyad ma hayso Aha.
een ah, uje- ujeedkayga koobaadeen doonayana inaan wax ka qabto waxay tahay dhaqaalaha dalka inaan hormariyo dhaqaalaha dalka Aad anigoo kasoo dhisaya dhanka iyo masaakiinta dhalinyarada shaqo abuur u sameynaya haweenka ganacsiyo een si fursado ganacsi siday u heli lahaayeen een ah, ka dhigaya possible ka dhigaya ama een ka dhigaya inay suurta gasho Aad iyo aad.
Een, ayuu leeyahay Een, dhanka kalena wuxuu ka hor imaadsan yahay b b i da uu leeyahay waxay ku salaysan tahay qabyaalad anigana siyaasadeyda waxay ka hor imaadsan tahay Qabyaalad.
qabyaalad Em, marka sidee in arintaasi ay isku qaban kartaa sidee looga gudbi karaa arinta ku salaysan Aad- qabyaalada lagu soo aad- xilinayo siyaasiyiinta aad iyo aad Mhm, aan- ayaan ku aan- falanqeynaynaa Ah, barnaamijkeena maanta.
maryamay sidoo kale markaan fiirino een, hogaamiyaha waa madaxweyne ku-xigeenka dalka oo ayaa tilmaamay inay jiraan ah, dhinacyo isbahaysanaya ama isbahaysanaya si ay markaas iga gu- iga guuleystaan xilliga doorashada guud ee sanadka labada kun laba iyo labaatanka balse ah, uu markaas uu ku wargelinayo in ay diyaar garoobaan ama ay u diyaar garoobaan bal codkiisa aan dhegaysano ah, madaxweyne ku-xigeenka Mimi nawauliza, najua mumepata kuelewa ya kwamba mimi nimesema hii mjadala ya siasa lazima ibadilike. Haiwezi kuendelea kuwa ni mjadala wa viongozi na kubadilisha katiba na kugawana vyeo na kugawana mamlaka. Hapana, lazima tuwe na mjadala mpya ambayo itajumuisha mwananchi mwenye hana kazi na yule wa mkokoteni na yule mama mboga, kwa sababu tuko na watu milioni kumi na tano wa kiwango hiyo, na hakuna vile tutakuwa na mjadala Kenya ambayo ni mjadala ya viongozi peke yao, na ndio mnaona katika Kenya watu wengi wame gang up kusema huyu Ruto amelete mjadala hapa ya watu wadogo, anaweka ujeuri kwa watu wadogo. Mimi nataka niwaambie wajipange, kwa sababu safari hii tutakuwa na mjadala ya mtu mdogo pia.
waa tagaa madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto sidoo kale waxaa qorshahaas ruto soo dhoweeyey qaar ka mid ah xulafadiisa siyaasadeed oo markaasi maalintii shalayta halka nairobi ay ku sugnaayeen waxaana iyagana markaasi ay ka yireen arrinkii iyo hadalkii madaxweynaha uu jeediyey Unapokejeliwa, unaporushiwa matope, wanapokutusi, wewe ujue kweli unafanya kazi ya Mungu katika kazi hii ya kubeba watu wako na wheelbarrow, kuwatoa umaskinini uwalete kwenye maisha ya hadhi.
sisi wote tuungane kama mahasla, tuongee mambo ya uchumi wetu.
Mrengo wetu kwa wale ambao wameongea ni mrengo wa Hustler Movement. Sisi ajenda yetu tunasema ni ajenda ya economic empowerment. Wale wapinzani wetu wako na ajenda yao ya power sharing. Tunataka sisi tuwaambie economic empowerment yetu, model yetu ya bottom up ya kusaidia wananchi wa chini kuenda juu, wao watuambie ajenda yao ya power sharing na trickle down ni gani nzuri kuliko gani, nyinyi wananchi mtaielewa, si ni kweli?
maryamo ii ogolo mid ka mid ah ma- ii ogolo inaan soo qabto mid ka mid adayga qaybta barnaamijka ah shirkadda safaricom ayaa ku keentay fursaddii ugu wanaagsaneed ee aad abid aad ku taami jirtay dhegeysa waana waqtigii markaasi oo beeniyey shirkadda safaricom ee dhegeystayaasha ama macaamiisheeda laftag ama kaarka safaricom isticmaala waana maalmin waa dabcan waa maalmo gacantaada aad ku dhigi karto telefoon casri ah telefoon qiimo jaban telefoon markaas in badan aad ku haminaysay kuna taamaysay Eh, telefoonkan ayaa waxaa markaasi aad ka heli kartaa shabakada masaco com dukaanka shirkadda safaricom iyo weliba dhammaan dukaamada markaasi lagu iibiyo telefoonada waa fursadii ebed ugu wanaagsaneed ay safaricom ay macaamiisheeda ay ku siinayso telefoonka casriga yaysan ku dhaafin yana ku seegin dhegeysta fursadan telefoonka casriga waxyaaba badan ayaa markaasi kaa caawin karaysaa sidoo kale aad kaga faaideysan kartaa tusaale dhegeysa markaad haysato telefoon casri oo aad internet aad u isticmaali karto oo aad kaga faaideysan karta waxyaaba badan sida inaad wax ka barato xirfada cusub googleka ay wax kaga baari kartaa oo waxaad markaas adigoo doonayo telefoonka sidoo kale aad wax uga waad sidoo kale guriga aad kaga soo shaqayn karta telefoonkaada adigoo sidoo kale aad rabin laptop iyo computer waxaa markaasi kugu fiican oo gurigaada kaga soo shaqayn kartaa telefoonkan casriga shirkada safaricom ee ku keentay nure safaricom waxaa sidoo kale u isticmaali kartaa qaraarada googoleka sidoo kale magaalooyinka kala duwan markaad tagto adigoo qofka markaasi shaqsi san u baahanin ayaa waxaad jeceshahay aad ku baaran kartaa sawirka sidoo kale qurux badan ayaa iskaga qaadi kartaa Aa, sidoo kale dhegeysta sawirada iminkan quruxda badan ee markaa facebooka tagto ama markaa statuska aad fiiriso maryamo waxay iskaga qaatay telefonkaasaas dhehaysaa quruxdiisa ileen waxay markaas u wataa telefoon tayo aada wanaagsan kamera qurux badan tele- waa telefoon markaas ku soo jeedanayo aniga waxaan ku leeyahay hadhihin gabarey saaxiibey telefoonkaada igu caabi adigoo tooshla niclo wadato ayaa markaasi booqan kartaa shirkadda safaricom Een, markaas kuleeda safaricom marxaban nagu soo dhow marka hore saraan ku waxaad dhegeyso adiga dhegeysanaysa haddaa gabarta hadda wiil tayba oo aad kabaambi ama n- aad tooshil ama niicla wadato waxba guriga kaga soo dega markii adeega lagu soo diro gabdha qaar ay kaga soo degaan guriga adeega markii loo soo diro waxay markii laga hormaadan waxay kuleeyihiin "Ah, gabadha waxaa laga yaabaa inay qurux badan tahay tusaale oo kale sida marya maanta ay u qurux badan tahay tee tooshil wadato marka wadada ay ku dhacdo wiil baa soo dabakacaya walaal sayta iyo waran waan ka hela maasha allah jooggaada socodkaada mm, mm, maasha allah laakiin maxay kugu daray telefoon noo- tooshila niclee wadataa markaasay ku leedahay telefoonka gurigaan kaga soo tegee isii falaash marka halkaa tegay anaga ku xasusanaya dib aan markaas ku soo wacay ilan tooshila wadataa gabadha aniga taasi kaa maanta kaama doonayo oo waxaa markaasi kaa rabaa inaad dhexda xirato oo diraca markaad fiiri diraca markaa dhaq- markaad dhaqato dharka diraca gabdhaha way laalaabaan oo sidoo kale sariirta hooseeda gelaan markaasuu laalaabmaa diraca diraca soo xiraan ku leeyahay gabasaarkiisa kadibna dhexda gashay diraca kadibna telefoonkaasi ama telefoonka new rey dhegta saaro halagu dhooma gabadhi maryama aheed maanta way xaragoonaysaa telefoonka toloma maraykanka looga keen maxaa gabadha maraykanka maa loo jira horta walaalay aan ku weydiiye ilan gabadha waxay soo qaadatay telefoonka shirkadda safaricom oo maalin weliba labaatan shilin ayay iska bixinaysaa waxaana sa- waxaana adeega tii ka soo hartay haddii xitaa adeega boqol shilin ama boqol iyo konton lagu dhiibay oo kusoo adeeg lagu dhahay isku day xitaa baradha ama nyaanyo inaad soddon shilin haddii konton ahayd soddon aad kusoo gadi karto labaatanka maalintaada oga reeban lahayd ama oga mada- oga madax banaanaan lahayd si markaasi deenta safaricom aad iskaga bixiso maanta soo qabso telefoonkaasi oo sidoo kale ku xarago oon ku leeyahay laafyadaa kaa dhacdo saaxiib adigoo telefoonkaa wadato maxaa markii wiilka kaa hormaadana uu ku dhaho saaxiib lambarkaada isii telefoonka u dhiib saaxiib ku qoran har lambarkaada waadna- waadana wareerisayne lambar unbaa raadinaysin waxna ma guursanaysiine kasii socbo war telefoonka ee wadato qurux badan ahaadho maanta waxaan ku leeyahay saaxiib telefoonkaasi oo mid ku caawinayo waa mid markaasi ciil badan aad qabtay kaa saarayo maantaba booqasha oo shirkadda safaricom dukaamadeeda kala duwan waxaana markaasi uu kaa ciiltirayaa ciiltira alla ciiltira alla ciiltirow laakiin wax kalaa loo yaqan dad qaar waxay dhahaan ciiltira wax kalaa loo yaqaanay dhahaan dad qaar aan qaan laakiin telefoonkan waxaan ku leeyahay waa ciiltira telefoon yar oo kabambe wuu u dhaamaa marka waxaan ku leeyahay telefoonka soo qabso maantaba teg dukaanka kugu dhow shirkadda safaricom si markaasi toolash- telefoonka tooshraha aad u wadata laba te waa laba telefoon baa wadata midna zayn baa gashanaysa midna safaricom baa gashanaysa laakiin safaricom inaa mar waliba ku badnaataa dhegeysan haddaba maanta teg dukaanka kugu dhoway safaricom si aad u hesho telefoon casri ah oo markaasi kugu haboon wakhtigaada la jooga dhegeystayaal maryama
een haddii aan barnaamijkeena kusii soconno oo maalin walba oo isniin ahaa lagu lafaguro een barnaam- arima- ar- arrimaha siyaasadda dhanka kale markaan eegno xisbiga ooka ayaa waxay qorsheynayaan een maalinimada een arbacada ee soo socota wenisdayda soo socota waxay qorsheynayaan in ay kulan la qaataan een madaxda siyaasadeed iyo dadka xoola dhaqatada ah ama Aad iyo aad.
pastoralista loo yaqaano ayay doonayaan kulankaasi kayaanka waxay dhow- dhagaha u taagayaan kulankaasi iyo wax kasoo bixi doona arrinta b b i oo dhinaca inaga taalo dhanka kale een mo- madaxweyne ku-xigeenka dalka oo leh oo leh arrintayda siyaasadda qabyaalad way ka een ka madax dheelitiran bannaan tahay tahay.
way ka madax bannaan tahay oo kuma dhisno aniga shaksi ayaan ahay shaksi ahaantaas ayaan u taaganahay sidaa dalka ugu horumarin lahaa ayaan u taaganahay een waxaad u moodaa kenyaanka inay ku jiraan isbuuc adag maadaama een isbuucani gudihiisa b b i een la meel dhigi doono inay dhaqan geli doonto inay haddii kale.
kale Mhm. dad qaar waxay soo jeedinayaan suurtagal ma ahan in dalka abti laga qabto maadaama dal ay la sheegay in b b i abti loo qaadi doono waxaa la leeyahay abtidaasi ma suurtagal ma aha maadaama doorashada guud ee dalka ay ka dhiman tahay hal sano iskuma beegmi karaan in loo afti afti loo qaado een warbixinta b b i si ay u doorashada dhaqan guud.
gasho iyo doorashada guud ololaha siyaasadda way bilowdeen si aad u joodo madaxweyne ku-xigeenka dalka wuxuu uu jooga shalayto kawangare halkaasi uu isku- ajendihiisa siyaasadeed shacabka halkaasi ku dhaqan ugu soo bandhigayay Een, b b idan dhinac bay inaga haysaayo isbuucan gudaheed ayaa la doonayaa in laga gaaro een, go-aan dhanka kale hogaamiyaha een, oka wuxuu doonayaa xisbiyada ku bahoobay een, xisbiga ku bahoobay een, aan iraade een, isbahaysiga oka Waa waxay One Kenyan doonayaan one Ken- Alliance.
ha, Mhm.
waxay doonayaan in ay la shiraan siyaasadda een, ah, hogaamiyaasha siyaasadeed iyo een, dadka xoola dhaqatada ah ee bastir lista loo yaqaano maxaa kasoo bixi doona b b i da maxaa ka een, maxay ku dhammaan doontaa arinteeda een, madaxweyne ku-xigeenkana een, waxaa loo jeedinayaa in uu siyaasiyiinta la madoobo oo waxaa loola jeedaa in uu la midoobo rayla een, si loo horumariyo dalka loogu soo dejiyo xasilooni iyo horumarin dhaqaale loo gaaro asna wuxuu leeyahay een, arintaasi keliya waxa ay dhaqangali kartaa haddii ay siyaasadda dalka ay ka xurowdo siyaasadda ku salaysan qabyaalada een, marka waxaad moodaa in arrimo dhowr ah ay isgalgaleen oo iska keenayaan ay madaxa iskugu hayaan siyaasiyiinta kala duwanna ay soo jeedinayaan hadba mid uu dhe- uu dhahayo maanta waxaas baan hayaa labada xisbi ee ugu waaweyn maanta ee taagan waa xisbiga mucaaradka ee uu hogaamiyo Raila Odinga iyo xisbiga UDA uu hogaamiyo een ah, madaxweyne ku-xigeenka dalka labadaba ajandahooda wuxuu kasoo wuxuu kasoo waxay kasoo bilaabeen in dhaqaalaha dalka een meeshaas ayay dadka kasoo galeen in dhaqaalaha dalka kor loo qaado midna wuxuu leeyahay miiga ayaan kasoo dhisayaa midna wuxuu leeyahay dhalinyarada habeenka een ganacsatada yaryar Kuwa yaryar.
ayaan kor usoo qaadaya Aad iyo aad.
een marka labada kun iyo laba iyo labaatankana hal sana unbaa inaga xigta oo in- een sidaa uma fogo doorashada in- een siyaasadana way bilaabatay xisbiyada maalinba meel bay ku shirayaan een kenyaanka sidee ugu gudbi karaan ayaan isleenahay marka Waxaa in ka ay hartay- arintooda Amar ku Yaman, saleeyaan waxaa ka hartay ilaa iyo saddex boqol iyo konton iyo shan toddoba maalmood toddoba maalmood mise shan Shan.
Een, uhum, ayaa ka hartay Aad iyo aad.
marka een, sidee marka ayay kiyaanka ayaan isleenahay ugu gudbi karaan qabyaalada ku- ee, aan arinta Ku ku salaysan salaysan qabyaalada.
doorashada doorashada ku salaysan qabyaalada sidee ugu gudbi karaan ayaan leenahay sidee ugu xulan karaan gobolka waqooyi bari arrintan siyaasadda qabyaalada Aad bay faa'iido u markaasi u saameysay.
hayaan Aha.
waa dhanka raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto qaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber hal eber toddoba waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan maryama hal dhageysaan qadkaasiinana kadibna warkii tobankii barnamo ayaan usii dhaadhacaynaa inkastoo waqtigii uu inala tegay oo waxay maanta leeyihiin waqti maanta uu nagu yaraaday maxay tahay ileen maryamo ayaa markaasi barnaamijka aada u gorfaynaysaa oo arrimaha siyaasadda aada ula socotaa la soco dhegeyste maryam haye halow staafi Hello, asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmaa dhegeysti waan kusoo dhaweynayaa magacaaga
walaal waa Rabiic Ibraahim.
rooblo raamo een, barnaamijku aad la socotaa ayaan filayaa
Si wanaagsan.
aye ayeeq aragtidaada Haddii aan u geli taleefo- haddii aan fakadka u dhigi karo.
Mhm.
Horta walaal, siyaasadda qabyaalada darteed waxay teenaysa ma laha.
haye
Wax walba inaa horta sinaan lagu sugo waa fiican tahay.
Mhm.
Meesha dee qabyaale ma horta wax socona ma lihi.
Mhm.
maadaama oo durirtoona leeyahay qabya siyaasadda macaanka dhaqaalaha hoosaa laga soo bilaaba Mhm. raylana uu dhahayo miigaan kasoo bilaabaya
oo raylana baa miyan kasoo bilaabay Mhm.
horta wala laba horta ay soo koorinayaanani haye
horaan baa dalka waxa loo qaban lahay Mhm.
horta danay waa tuwadan siyaasad ku salaysan guurtoodan horta shacabka waanu qabana Mhm.
ay leedamahin haye
maadaama oo doorashadooda ay ka yarsan tahay sanad kilicay Mhm.
afar sano oo kale maxaa shan sano oo kale waxaa lasoo cuni Mhm.
Ma- shacabka horta marka hore wixiisa hore horta horaan horta waa in la fiiriyo horta dhibaatadiisi iyo dhibkiisi iyo horta iyo meesha ay kasoo korsocoto haye
marka haddan doorashada soo dhawaato in wax walba horta lagu gureero ma ficna Mhm.
marka hore horta dadka markii horta inta doorashada siyaasadda la gelin in horta dadka dhibaatadiisa oo dhibaatada haysata ma oonna haysata ma abaarba haysa abaarta horta ilaahay baa bixiya laakiin horta dadka Dhibaatooyinka horta haysta.
waa fiican tahay Mhm.
ha waa fiican tahay haye
horta waxaan leeyahay horta kii nool kii yar horta un iskuto nin waxaan qabana malin haye
shantiis sana dadweynaha waa ka baxa Mhm.
dadka shacabkan waxaan leeyahay horta siyaasadda qabyaalada horta in laga fogaado horta waa iska fiican tahay aan leeyahay nimol nin wax nimo loo qabana malin miiska wax u qabsanayo Aha.
Ee, qabyaalada ayaa laga fogaandada walaal waan kusoo lamaadiis baka barqa wanaagsan ayaan leeyahay waa tahay barqa wacan oo wanaagsan ayaan in leenahay anagana waa tahay dib ayaan iskugu soo noqon doonaa warkii barqanimo ee idaacadda ayaa fooda inugu soo haya Wale wapinzani wetu wako na ajenda yao ya power sharing. Tunataka sisi tuwaambie economic empowerment yetu, model yetu ya bottom up ya kusaidia wananchi wa chini kuenda juu, wao watuambie ajenda yao ya power sharing na trickle down ni gani nzuri kuliko gani, nyinyi wananchi mtaielewa, si ni kweli?
oo haata idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka gabagabadiisa ayaan soo gaarnay bakad iyo maryama tobane dhegeystayaal iyadoo markaasi aad soo dhegeysateen warkii iyo sidoo kale eh, barnaamijkii hogaanka iminkana gabagabadii barnaamijkii dhegeystayaasha ayaan sidoo kale soo gaarnay bal marka hore dhegeystayaal ii ogolaada inaan markaasi idiin soo qabto mid ka mid a adeega qeybta barnaamijka ah dhegeystayaal shirkadda usanem waxay markaasi ku leedahay eh, ka faa'iideyso dhulka springfield nakuri wejiga shanaad oo markaasi labaatan daqiiqo oo baabuur ah aad ku jiri karto magaalada nairobi waa dabcan magaalada nakuru wuxuuna markaasi ku yaalaa beeraha kisheega waa ge- ma- dabcan beeraha markaasi kisheega oo kasoo horjeedka warshada eh, shamiitada ee simba oo markaasi sideetan waa sideed kun oo mitar kaga jirto ama kaga kaga beegan wadada weyn ee xiriirisa nakuru eldoret dhulkan waxaa markaasi ku haboon beerashada wuxuuna markaasi leeyahay dayr biyo iyo sidoo kale waa dayr dabcan iyo biyo koronto iyo weliba wadooyin wanaagsan haddii aad markaasi toban boos iibsato waxaa eh, helaysaa hal xabo oo bilaash ah waana markaasi lacagta lagaa doonaya markaasi inaad iska horumariso waa lacagta guud ahaan be- beeca lagu iibinaya waa shan boqol iyo sagaashan iyo sagaal kun oo lacagta dalka laakiin marka hore waxaa lagu leeyahay lixdan kun oo horumaris ah iska bixi waxaana markaasi soddon maalmood oo markaasi iska yaryar iskaga bixin kartaa special offer waa shan boqol iyo siddeetan kun waxaana markaasi qiimahaasi u dhacaya waqtigeeda dhegeystayaal maantaba kaga faa'iidayso oo dhul haddii aad u baahanta dhanka naakuru waxaa markaasi ku keentay shir mar- shirkad markaasi aad u wanaagsan shirkad markaasi lagu magac daray shirkadda username ee ah shirkadda markaasi qiimaha aadka wanaagsan ee springfield nakuru dhegeystayaal haddaba waxaa dhulka soo arki kartaa maalmaha sabtida iyo arbacada haddii aad joogto nairobi halka nakuru aad soo ga- arki karto maalin weliba shirkadda ayaa waxaa markaasi ay kuu qa- ku qaadaysaa isla markiiba ku- a- kuu geenaysa sidoo kale ku- ku soo celinaysa markaad dhulkaasi soo aragto waxaa markaasi lagu kulmayaa dhismaha kencom nairobi toddobada subaxnimo nakuru waxaa lagu kulmayaa moolka eh, wested eh, sideeda iyo soddonka subaxnimo xafiiska magaalada waxa uu ku yaalaa dhismaha international life house ee wadada markaasi mamangina ee dabaqa lixaad xafiiska westland waxauu markaasi ku yaalaa dhismaha lemak dabaqa afraad ee wadada church road wixii faahfaahin ah fadlan kala xiriir eber toddoba laba shan eber eber eber laba laba laba ama lamarka kale eber toddoba laba shan eber eber eber lix sideed eber dhegeystayaal maantaba ka faa'iidaysta dhulkaasi qiimaha jaban waana springfield nakuru waana dhan markaasi wejiga shanaad oo qof waliba laga doonayo inuu kaga faa'iidaysto waxaana markaasi ku- dhulkaasi ku fiican yahay iyo markaasi sidoo kale uu leeyahay deer biyo iyo koronto waxaana dhul markaasi beeraha warshado sidoo kale waxaa doonto aad halkaasi ku samaysan karto dhegeystayaal maanta ayaa fursad haysaa maanta ayaa markaasi noloshaada wax badan aad ka bedeli karta waana dhul markaasi qiimo aad u jaban qof waliba wuxuu doono uu kaga samaysan kara dhegeystayaal aan kuu sii raaciya maryamey intaan qad- qadka telefoonka iyo mikrofoonka aan kuu furin inaan dhegeystayaasha usoo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysta orana shirkadda isgaarsiinta safaricom waxaana markaasi safaricom ku leedahay dhegeystayaal maanta waa noloshaada ku maaree sidoo kale ku dhis inaad markaas wax badan aad kaga ogaato wax badanna aad ku- ka fiirsato adigoo qaybta markaasi youtube-ka booqanaya dhegeystayaal haddii in badan markaasi aad ku taami jirtay kuna ciloon jirtay isdhihi jirtay dhibaato ayay haysataa oo qadkii ama dhaataagii ama qa- internetka iga dhammaanaya maanta waxaan ku leeyahay maya maanta waxaan ku leeyahay maya dad qaar oo waxaa jira markay kasoo tegaan meelaha fofog lafi iyo meelo qaar markaan garan ay kasoo tegaan ay imaadaan nairobi waxay leeyihiin war waxaan bilaashka iska haysataan maxay tahay war waxaan anaga in badan baa raadi- raadinayna kii hato markaasi lo markuu magaalada keena nairobi u keeno meelo kale ama xoolaha u keeno wuxuu leeyahay qadkan aad iska haysataan bilaashka muxuu yahay war waxaan bilaash ma aha saaxib safarkan waxay kuleeda anaga bilaash kaaga dhigno maanta fursad anaga markaasi kuleenahay kaga faa'iidaysee waxaa keliya markaasi la mid noqonaysaa maryamadan iminkan qadka telefoonka ama qadka ku jirta iminka facebooka ku jirta ama facebook ama xogta youtube-ka laga yaaba inay ku jirto adigana marka la mid baa noqon karta adigoo tuulo joogto adigoo meel fog joogo ayaa markaasi yuusuf iyo maryamo la mid noqon karaysaa dhegeystayaal waxaana keli oo qaraacaysaa shirkadda safaricom lambarka ay kugu talagashay waana star five four four hash ama xidig shan afar afar afar geys kadibna lambarka kuwaad ku sirif waxaa arkaysaa fariin deg deg markay kuu soo dhacaysay waxaana usii dhaadhacaysa qaybta markaasi youtube-ka adigoo kaga faa'iidaysan karo sidoo kalena wax badan kala socon karto qaybta youtube-ka dhegeysan haddii aad tahay maxdaro qur-aanka iyo weliba xadiidyo wax waliba aad jeceshahay nafsadaada raalli ay ka tahay iyo weliba ziwal wixii xalay ku dhaafay haddii markaasi aad leedahay alla xalay hurda ila tagtay sidan filan cajib baa dhacay oo sheekadaas maxaa ku gelinayaa waxaan ku leeyahay maad booqata youtube-ka sidoo kale masaaj graces oo halka halkaa kala socotid ziwal si walma qortid oo filimkii u dambeeyey ma qortid oo soo dejisad sidoo kale kala socon kartid waxba waa ka ogaan kartaa sidoo kale shirkadda waxay ku leedahay haddii aad u baahan tahay isqurxinta qayb ayay ka markaasi ka tahay waa qurxinta waxaa ula jeedaa sida markaasi makeupka qofka aad ugu mari lahayd sida indhaha u yaryaran lahayd sida sanka u dhuubin lahayd sida markaasi fururaha aad gudulin lahayd dhegeystayaal ayay markaasi qayb ka tahay inaad si qurux badan aad isku isku- isku nashnashi karto dhegeystayaal maanta isdhis ayaan ku leeyahay waxaan ma aha indha kuulka gees aad indha ka marsan qay- ishana waxaad ishana waad ku weyneen isha waad ku badan indha kuulka halka isha kalena aad ku yareynaysa ma aha war ka faro youtube-ka waxaasoo dhan iska daa indhakuulka meel walba xataa waxaa arkaysa gabar daanka indhakuulka kaga yeela madoogi qadki madoogi kuga- kaga yeela arkaysa daanka waxaas waxay tahay ma taqaano way isdhibaysaa ha isdhibinaan kuleeya aniga waxaad aqooni ma taqaanid facebooka gal kaga baro indhakuulka si loo marsado sidii afka loo gudsado baro sidii gacmaha in- xidhnaha loo marsado baro eed isqaam sidee waay arrintaas ee wax u wadaa isqaama yaa isqaama oo qabta youtube-ka halkaa kaga faa'iidaystay adigoo qaracay star five four four hash sidoo kale duqeyda meesha kama marana ugo la soco waxaa markaas ayagana loo hayaa dhanka geeraarada gabeeyadii oo halkaas youtube-ka waxalba kala socon karaa sidoo kale video call whatsappka imaha iyo sidoo kale dhanka facebooka messengerka qadka ah, duqeyda waa- waayadii hore kugu dambeysay video waa ku wici karta adigoo kala cabsonaya in markaas cudurka covid sagaal iyo toban aad ku talasho ama aad ku gaarto adigoo booqanin halkan aad si toosa kala socon karta waxaa leedaha aabo hooyo eyeyo awoowe safaricom ayaa waxaasoo dhan fududaysa dhegeystaan maantaba dhammaan aan ka wada faa'iidaysanno oo sidoo kale aan la jaan qaadno shirkadda safaricom ee markaasi fursadan dahabiga qiimaha badan ay ku siisay dhegeystayaal jamiilka googleka meesha kama marno oo wax waliba waa ka- way kaa saaciido way kaa faa'iidaysaa waa- waad ka faa'iidaysan kartaa dhegeystayaal dhammaan aan ka wada faa'iidaysanno shirkadda safaricom qaybta markaasi qaybta freega youtube-ka soddonka shilin labaatanka shilin kontonka shilin wax waliba kala dawa kagala soco oo sidoo kale ku horumari noloshada oo markaasi ha noqo qof wax waliba la socdo dunida markaasi casriyooday adiga maxaad dib iskugu dhigaysaa wakhtigaada waa haysataa oo waa la socotaa dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha qaadka telefoonada dhegeysan iyadoo saaka diiraddan ku saarayno madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxa uu leeyahay markaasi hadaladiisa markaasi siyaasadeed in markaas uu doonayo in siyaasadda qabyaanada ku salaysan uu meesha ka saaro sidoo kalena uu ku mideeyey kenyaanka dhammaantood isagoo doonayo in uu markaasi ku kobciyo dhaqaalaha markaasi oo heer sare uu markaasi gaarsiiyo kana soo bilaabo qaybta hoose iyadoo markaasi uu leeyahay dadka danyarta dhalinyarada iyo weliba dadka shaqa la-aanta iyo danyarta in markaasi uu dhammaan wada simo uuna gaarsiiyo dabaqa ugu sare ee markaasi dhammaan dadka maalqabeenada dadka taajiriinta ah ee markaasi la fac noqdaan ama la sinaadaan waxaana taasi uu sheegay inay daliil u tahay d- siyaasadiisa markaasi oo kaga soo horjeedo asxaabta kale ee markaasi oo ka asagoo ku dhaleecanayo ku dhandhaliilayo in markaasi ay qabyaalada ay ku kala baxaan oo sidoo kale ay ku kala ay- ay- ay ku kala ay ku kala diraan meesha oona kenyaanka waxa ay doonayaan dana ugu jirto inkastoo kuwa asxaabtaasna sidoo kale ayagana ay diradda ku saarayaan dhanka dhaqaalaha waxaana cid waliba markaas ay kenyaanka doonaysaa wakhtiga sanada labada kun labaiyo labaatanka in lagu saxo sidoo kalena laga dhaadhici dadka shacabka wakhtiga markaas qof waliba uu ku- ajendhihiisa qorshihiisa ku soo saaray ay noqoto sidii dhaqaalaha wadanka loo kobcin lahaa sarana loogu qaadi lahaa dhegeysta barnaamijka waxaa si wada jira usoo saaray sidoo kalena nigu daadiinayaan maryamo tawane dhegeystayaal ma aha maryama mhm, waa maryo tawane maryamo tawane dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada dhegeystayaal gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay inkastoo laakiin dhegeystayaal qaar aan la ahay maxaa dhacay ilaan waxaa laga yaabaa qaadka telefoonada in markaasi lagu xoog badiyey waana dadka markaasi siyaasadda aadka ugu nugul inkaas- inkastoo qaarkood ay hore baa usii dafteen fikirkooda aragtidooda sidoo kale maryamey ay u dhiibteen bal dhankaaga halo wista f m
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma dhegeystaan kusoo dhaweynayaa magacaaga waa xuseen dimbilo mandheero jooga maryam xuseen dhimbil barnaamijka waad la socotaa ayaan filayaa si wanaagsan baan la socdaa maryam si gooni aan kuu salaamayaa maadaama aad een, ma- magaaladeeda ka tagtay ma garad waa tahay waan kaa qaaday waan ku mahadsan tahay na- inaad saabsan ka noqoto wariye waryaa xuseen oo anigana dee mandheeraan ka imaada la soco ama saas ah
waryaa xuseenow xuseenow sheekada jooj maadiyaa kama kasoo gabadan idaacadda saxan bay kasoo shaqaysay oo aad aan u naqaan macruuf waaye Ah, diyaar diyaar diyaar
waa fursadda adigu
ay u gudagale waa xuseenow haddaan u dhigooda galo barnaamijka horta qabyaalad een, kenya kama dhammaanaysa iyo soomaaliya ma garad
haye qabyaalad baana maryan laysku dooranayaa ma ka dhacayso siday u kala waaweyn yihiin oo u kala tun weyn yihiin een, qabiilooyinka ayaa ay u kala helayaan doorashada marka laakiin nin inay soo xushaan waxaan macnaha baasacan la yidhaaho nin soo xusay nii qalma kolla qabiil laga bixi maaye aha nin u mudno qabiil walba ninka u mudan oo markaa u qabanaya haddii ay soo doorto hadda ninka madaxweynaha nin wax qabanayo u noqon lahaayo oo macnaha u mudan oo isaguna wax qaban lahaa laakiin horta qabyaaladii kamaba dhammaanayso aha
marka waxaan leeyahay labada odayoo taagan oo hadda u tun weyn oo macnaha doorashada een, ugu cadcad aha loolanka isku Ee, haya oo ruute iyo waxa weeye reyle aha een, horta hadday b b i loo odeeyo een, waa caddahay waxaa qaadanaya oo ay- b b i in markii loo odeeyo ay guulaysato horta waa caddahay waxaa qaadanaya reyle madaxweynenimada taa khasab waaye ma maaha wax murana male haye marka markii b b i aan loo odayn oo wakti kasoo gaaro oo doorashadii kasoo hormarto ama ka dibarta ama ay diido maxkamadda hadda ay hor taallo marka waxa Aha.
weeye waa dhexdhexaad oo markaas waa fifty fifty bay noqonaysaa ma garan waa tahay midda kale nimankan oo naasa marka hore isku bahaystay hadday dib u midoobaan aha oo odayga madaxweynaha oo ru- een, rayla ninka la yidhaha uhuruna uu oo macnaha garab siiyo naaso iyo odm u midowday aha oo asagoo garab u noqdo markaa caddahay oo banaanku ay ka qaadanayaan haye laakiin hadda weli waxaa jira weli hadda waxaa isbahaysi baa lagu jiraa ee, qabanqaabad baa lagu jiraa shuruurs baa lagu jiraa aha marka een, weli ma kala cadda laakiin anigu hadda waxaan taageeri lahaa odaygaas rugacdaaga ah oo mashiinta siyaasadda waddanka u ah oo in badan soo hungoobay een, in lagu taageero sababtoo ah een, hadda ruuta sagaal sano madaxweyne soo ah in inkastoo saddex sano u dambeysay xukunka laga wareejiyey aha een, wuxuu qaban karay sidaa sheegaysay waxaa tiri xaaska iyo odayga madaxda xaaska ninka waa waa iskacan siiyaan oo waa- mhm wuxuu ninka waa la ogoleysiinka waa laga samaysan karaa ninka wixii xaalka uu ku yidhaahdo aha marka waxaan aaminsanahay in ruuto inuu horey wuxuu qaban lahaa shantii sano u horreysay iyo la- sanadii ku xigtay sodon sano u horreeyay xukun bahaystay Mhm.
ninka sonkii dambe laga wareejiyey wuxuu qaban waayo hadda dib uba qabanayo haye marka waxaa leeyahay arbacdaaga oo afarta jeer soo hungoobay waxa loo een, ha la taageero hana lagu fiiriyo qabyaaladuna way jiraysaa mana laga baxayo mana dhammaanayso midkiila qabyaaladda hala dagaalamaya been buu sheegay laakiin ninka qabyaaladda qabiilkaas ninka u mudan Aha.
oo wax qabanaya haddii lafta hoose laga soo bilaabo lagu soo doorto ilaa kan u sarreeya ninka mudan oo markaas qabiil walba u- u- ugu fiican Aha.
waxbaa la qaban lahaa waa tahay saasaan anigu baan fikradda qabaa maryan iyo ninka la yidhahdo dhakar dhakar waa tahay waad mahadsan tahay aad buu u mahadsan yahay dhegeystahaasina sida quruxda badan ee barnaamijka uu inagala qayb qaatay dhanka kale yuusuf oo marka la eego warbixinta b b i-da ruto wuxuu leeyahay waxa aan ku diidayo ugu weyn waxay tahay dalka ina waa la bedelay constitutionka dalka dastuurka dalka toban sano ayaa ee ka hore ayaa la bedelay hadda sharci bedel lama suubin karo een midaasna suurtagal ma noqonaysa een midaasi ayuu u diidayaa mida kale ee uu u diidayana waxay tahay in b b i-da ay wadato in ay soo dhisto siyaasiyiin ay dalka kusoo kordhiso siyaasiyiin hor leh een muxuu- wuxuu leeyahay wuxuu kule leeyahay haddii dalka dhaqaalaha ayaa hoos u dhacaya waxaa leeyahay laba waxaa jiri doona iyona ku-xigeen ra-iisul wasaare ra-iisul wasaare ayaa jiri doona een ah, mid kasta oo governor ah waxaa ku-xigeenkiisa u noqonaysa haweeney haweeney Een, ah.
mhm, waa qasab ayaa laleeyahay marka een, kuraasta ayaa sii badanaysa waxaa la suubini doonaa konstitutionno ayaa la suubinaya waxaa la suubinaya degmooyin ayaa la suubinaya oo hor leh een, ayaa dalka lagu soo kordhinaya degmooyinkaasi waxaa kasoo gali doona madax ayaa laga soo dooran doonaa madaxdaasi laga soo dooran doono waxaa kor usii kacaya ayaa laleeyahay mashaaraadka lagu bixiyo shaqaalaha dowladda Een, wuxuu leeyahay anigoo arrintaasi ka hortagaya ayaan b b ida u diidaya Een, guntii gunaanadka ee barnaamijkeena ayaan ku sii saqaynaa aan ku eegaynay een, sidee looga hortegi karaa siyaasadda ku salaysan qabyaaladda sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka dalka oo wuxuu leeyahay arrinta een, haddii ay noqoto horumarinta dalka in diyaar baan u ahay balse haddii ay noqoto in een, doorashada guud lagu jaangoyni doono siyaasad ama qabyaaladda siyaasadda ku salaysan kama een, arrintaasi micno weyn ma suubinayso oo aan ka hor imaasanahay waa tahay maryam aad baad u mahadsan tahay shukran dhegeystahaasi iyo weliba waa dhanka xuseen dhembil ee markaasi naga soo wacay dhanka mandheera Eh, dabcan eh, bal aan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysta wana shirkadda as- eh, safaricom dhegeystayaal Eh, raalli ahaan dhegeystaha gacanta iga dhacday eh, ka raalli noqo saaxiib laakiin eh, goor waan ka qaban doonaa ilaa iyo soddon iyo shan daqiiqa hawada aan ku jiri doonaa hadduu eebaa raalli ka noqo si dhegeystayaasha fara badan aan u ogaano bal aragtidooda fikirkooda ku aadan barnaamijka saaka iyo arrinta markaasi qabyaaladda siyaasadeed ee ruto uu sheegayo bal marka hore dhegeystayaal haddaba shirkadda safaricom waxay ku leedahay maanta waa- dabcan waad heli kartaa telefoon casri ah telefoon markaasi qiimo badan telefoon markaasi aan dhegeystayaasha ugu talagalnay ama macaamiisha ugu talagalnay waxaa haddii telefoonkaasi aad ka heli karta ama haddii aad ka doon aad doonayso ama aad jeceshahay oo sidoo kale aad in badan aad ku taamayso aan lahayd kormaan hela maanta waxaa ku hayaan yuusuf iyo sidoo kale mariimo waxaan anagana ku leenahay maantaba orda booqo shabakada masako dot com dukaanka shirkada safaricom iyo dhammaan dukaamada markaas lagu iibiyo telefoonada waana fursadii abid ugu wanaagsaneed safaricom macaamiisheeda markaasi ku siinayso telefoonkan casriga aysan ku dhaafin fursadan maanta waana markaasi booqataa oo tegtaa dhegeysta dukaanka markaasi kugu haboon dhegeysta telefoonkan casriga waxaa markaasi aad ku ca- kuga- kaa uu kaa caawin karaa faa'iido badan- faa'iido fara badan oo kugu haya wax markaasi in badan aad ku taami jirta sidoo kale kaa maqnaa ayaa markaasi gacantada ku dhigi kartaa dhegeysta tusaale dhegeysta markaad hayso telefoon casri ah oo aad internet u isticmaali karto waxa aad kaga faaidaysan kartaa wax badan sida inaad markaas wax ka barato sidoo kale xirfad cusub aad aragto dhegeysta google-ka ayaa wax kaga baari kartaa tusaale waxaa rabtaa inaad baarto oo macnaha ereyga inaad naqasho sida fuel waa fuel waa shidaal oo kale Fu- fuel barata inaad baarto waxaa markaasi aadaysaa qeybta youtube aad raalli ahda waa qeybta markaasi google-ka halkaasa ereyga fuel aad ku qoraysa kadibna waxaa markaasi kuu soo baxaya macnaha fuelka iyo wax raadinaysay waana shayga markaas ugu weysan qofka uu kaga faa'iidaysan kara dhegeystayaal haddii markaasi qeybka guriga kasoo shaqa lagu dhahay computer laptop aad haysanin waxaa sugaysaa telefoonka ayaa markaasi kaa saacidanaya oo howlaha guriga shaqada markaasi kaga soo kaga soo samayn karta adigoo gurigaaga joog howlaha dhegeystayaal waxaa sidoo kale u isticmaalta- u isticmaali kartaa qariirada google-ka ama google map waxaa loo yaqaano sidoo kale sawiro qurux badan ayaa markaas iskaga qaadi kartaa oo markaas saaxiibka ama qofka aad jeceshay xitaa waxaa u diri kartaa wadaadka adiga saaka kaa kacay oo kaa kallahay oo laga yaaba inay markaas hurdo intay kula tagto duqu iska kallahay u dheh bal gabadhaas way cajisantahay xalay banaas gabadha ilmaha nuujinaysee bal har dhibina iska kasi- iska sii kalaa shaqada waxaa leedahay xabiibi saaka waa ka lahday iga raali noqo adigoo markaasi karaayada korfadhida korfadhida ayaa leedahay quracdan saaka kuu diyaarin rabi fiiri xalay baa mar hore sii diyaari adigoo oodkici iyo canjeeradii iyo shihii beegaska ama eh, casbiriga waxa u taqaano dadka qoymari agdi Mhm, war kale aan ka hadli doonaa laakiin markaad u dirto whatsappka ugu dirto udhihi alla xabib iga daad dharka iga soo daadanayo waxanba waa ogaa inaa cunto fiican isiina ogow maantas waa isgeejinaysaa xitaa haddii aad u karin kasoo deji internetka kasoo deji xabiibi ilema ood u karin mama soo naqnaa shaqo u aadan moogta caawan buu kuu soo laaban xabiibi in cuntadan baan kuu soo diyaariy xitaa waa mid markaas ninkaada aan raalli kaga dhigaysa qal- qalbigiisa waa lagaa doonaya saaxib markaas waxaan ku leeyahay waa inaa shay mu- muhiim ah markaas telefoonka aad ku qabsato dhegeystayaal waxaa sidoo kale anigana aan ku leeyahay dhegeysta telefoonkaas waa telefoon qiimo badan oo aad u wanaagsan haddaba waxaan ku leeyahay maantaba booqo oo sidoo kale soo qabso shan boqol oo mar hore iska is- waa deposit ama horumaris ah iska bixi kadibna maalin weliba labaatan shilin iska bixi maalin weliba haddii laba maalinta ay kugu adkaato waxaad bixin kartaa isbuuc haddii isbuuc ay kugu adkaatana bishii aad bixin kartaa si markaasi deenta safaricom ay kaaga baxdo telefoonka waa telefoon markaasi ah ee cusub ee new ray safaricom safaricom waxay ku leedahay maanta fursad oo aad haysata ka faa'idayso oo sidoo kale aad iska beeldarayn dhegeystayaal waxaana ka mid ah markaasi gabdhaha in wax waliba ay ka baran karaan cunanta isqurxinta xargaanka war xarqaanka dhegeystayaal haddaba maanta waa tag dukaanka kugu dhawey safaricom si aad u hesho telefoon casri ah oo markaas kugu haboon dhegeysta haddaba safaricom maxaa sugaysaa waxay ku leedahay ma- waqti waad haysta saaxiib hadhow aad isleeyihin maryamay baalka telefoonka aad sheegayseen horta muu dhammaade waa shay laga soo gudbo mar hore laga soo gudbo ogow haddaba halkaas aan kaga baxo shirkadda safaricom ee adeegaasi qaybta barnaamijka dhegeysta inkastoo gabagabadaan soo gaarnay laakiin iyo ogolaada mid kale inaan kugu daro dhegeyste haddii markaas lacagta ay kaa badatay lacag aad haysato mise haddii markaas lacagta waxaa ku qabataa la-dahay dhul baan ku haynaa is- isagana ileen telefoonka waa diida inaad gadato soo maahan bal dhulkan bal lacagta bal labaatan labaatan shil may ugu wadi tan u kaadi shirkadaas username waxay markaasi ku leedahay ka faa'iidaysto dhulka springfield nakuru wejiga shanaad ee labaatan daqiiqo oo baabuur ah oo aad ugu jirto magaalada nairobi waa intaas u jirtaa dhegeysta labaatan daqiiqo oo keliya labaatan daqiiqa ma badna wow maryamay markaad fiiriso maryamo meesha xaafadiina madhira town labaatan daqiiqa may gaaraysaa waa tahay maya ya Maya.
maya soo Aha.
maaha laakiin la- laakuri dhulka lagu hayo waxaa lagu leeyahay labaatan daqiiqa waaya maabuur ayaa markaas u jirtaa magaalada nairobi waxaana markaas ku yaala beeraha gisheega oo kasoo horjeedka warshada markaas shaamiitada ee simba ee sideed kun oo mitar u jirta wadada weyn ee xiriirsan nakuru eldoret dhulkan waxaa markaas ka mid ah ku haboon beeraha waa beerashada wuxuuna markaas leeyahay deer biyo koronto iyo weliba wadooyin wanaagsan haddii aad toban boos iibsato waxaad helaysaa hal xabo oo bilaash ah maxaa sugaysa maanta waxaa marka hore dhegeysa aad bixinaysaa lacag gaaraysa haddii aad doonaysa inaad gato cash investor waxaa loo yaqaana dhegeystayaal waxaa bixinaysaa sagaa waa shan boqol sagaashan iyo sagaal kun oo lacag ah oo markaasi lixdan kun oo deposit aad iska hor dhigayso plans within thirty days oo markaas laga doonayo qofka inuu yar yar markaas iskaga bixi lacagtaasi sidoo kalena dhulku ku qaato waxaana markaas anagana ku leena waxaa dhulka soo arki kartaa maalmaha sabtida iyo weliba arbacada haddii aad joogto nairobi halka nakuru aad u- soo arki karto maalin weliba ama maalin walbo shirkadda ayaa ku- ah, markaas kaa qaadaysa isla markaana ku- waa ku eh, ku qaadaysa wana kusoo celinaysa waxaa markaas lagu kulmayaa dhismaha kencom ee nairobi he la soco toddobada subaxnimo ee nakuru waxaa markaas lagu kulmayaa moolka westi waa west side sideedda eh, ilaa iyo soddonka subaxnimo ee dhegeysa xafiiska magaalada waxaa markaas ku yaala dhismaha international life house ee wadada mamangina dabaqa lixaad xafiiska westland waxa uu ku yaala dhismaha lemac dabaqa afraad ee wadada church road wixii faahfaahina fadlan kala xiriir eber toddoba laba shan eber eber eber laba laba laba laba haddii mas- telefonkaasi mashquul uu noqdo macariir uu noqdo fadlan waxaan kaa codsanaya lambarka kale aad wici karto waana eber toddoba laba shan eber eber eber eber lix sideed eber dhegeystayaal gabagabadii barnaamijka soo gaarnay hal dhegeystaan qadka te- telefoonka siinaynaa maryamoy kadibna salaama isdhahayna soo ma ahan
halow dhegeyste magacaaga alo asalaamu calaykum waraxma wacalaykum salaam waraxma dhegeystaan kusoo dhaweynaya barnaamijkaad aad la socoto waa soomala joogo degmada bala soomana waan ku sugaya waan ku sugaya
waa soomala joogo bahamala balanbala alla waxaan ku sugaya soomanow aad u fiican ilaahay baa mahad iska leh
haye een Ani waxaan- barnaamijkan waxaan leeyahay mhm,
horta arrimahan uu madaxweyne ku-xigeenka ka hadlay waa sax haye
dadka danyarta in kor loo soo qaada way meesha ku jirtaa haye haddiiba loo soo qaadi waayo yaa u maqan waay waa tahay
marka dadkan kukulmaay iyo waxaan la isku urneynaya ma soconayso mhm,
Eh, siyaasad qabiil bay gabada saari doontaa haye annaga hadda meeshaan joogno aad waxaan joognaa degmooyinka u hooseeyaan mhm,
waxaan ku tusanaynaa war qabiil sidaynu ku baabi'inaa haye marka ninka anaga naga sii weyn inuu baabi'iyaa la rabaa haye marka aniga waxaan soo dhawaynayaa arrimaha uu ku hadlay madaxweyne ku-xigeenka waa tahay oo waa taageeraysaa aad baan tageeraya weli waan soo dhawaynaya ninka asaga inuu ku guulaystani anaga sidaa usoo bagayaanu aragnaa haye waa ku salaamay waa tahay waan kaa gudoomay waanuna mahadsan yahay dhegeystahaasi maryamo iyo dhegeystaasi ay u dambeeyey adigaa noo soo xiraya laakiin marka hore aad baan uga mahadcelinaya dhegeystayaasha ka qayb qaatay barnaamijka fikirkooda aragtidooda markaasi ka dhiibtay kuwana dhegeysanaya dhegeystayaasha sida dhegeystiyi markaasi barnaamijka noo daafaray maryamo ugu horreeyey cali geney dhadhaab iyo sidoo kale dhegeysadii markaasi suraaca ee cusmaan ifo iyo sidoo kale aadan ibraahim isyole naga soo waciyey maxamed cabdille mombaaso naga soo waciyey sidoo kale xabiiba waa gabadhii dumar halka barnaamij ka qayb qaadato mar weliba ka qayb qaadato aad bay ugu mahadsan tahay waana xabiiba dhankaasi mandheera iyo sidoo kale robleman ramo yuusuf xuseen dhimbil waa adeerka maryama ee dabcan aad buu mahadsanya isagana iyo sidoo kale dhegeystiya haddi u dambeeyey soomane oo balanbala inaga soo wacay haddii barnaamijka inoo soo afda jirto laakiin dhegeystayaasha waxaan ka codsanayaa dhegeystayaal waxaa jiraan kaarar ku guuleysan ilaa haddana lambarkooda ahayn markii laga soo tegay laba qof oo keliya waana Waa tahay.
dhegeysta mid naga soo waco ba- een, dhankaas iyo mombasa iyo dhegeysta naga soo waco dhanka masalaani asxaabta kale waan ka rajeynayaa in lambaradooda maanta aan helo si wanaagsan oo sidoo kale kaararka laba maalmood maanta iyo beri oo keliya ku hadlaan aan ugu diro maryam haye waa tahay waad mahadsan tahay yuusuf adiga iyo dhegeystayaasha inagala soo qayb qaatay barnaamijka barnaamijkii in- inoo soo bilowday gorsheegtadu markay tilmaamaysay sideeda iyo qadar soddon daqiiqo ah halkaa ayuu inooga egyahay barnaamijkeena maanta waxaan ku lafaguraynay arrimaha siyaasadda ee hadda ka taagan dalka waa arrinta ruuto uu soo jeedinaya ah waa in laga gudbaa siyaasadda qabyaalada ku salaysan isagoo loo soo jeedinayo inuu ka shaqeeyo midnimada iyo horumarinta shacabka kenyaanka ah dhanka kale een, raila odinga asna wuxuu leeyahay waxaan ka shaqeyn doonaa haddii lii doorto doorashada labada kun iyo laba iyo labaatanka eena so- ga- dhanka iyo miyiga sare u qaadida horumarinta waxaan kasoo bilaabaya dhanka iyo miyiga een haddaba barnaamijkeena ayaa waxaan ku lafaguraynay sidee loogu gudbi karaa siyaasadda ku salaysan qabyaalada waxaa si wada jira idinkugu soo saaray yuusuf bakad iyo anigoo maryan tabana ah dhanka farsamada waxaa iga saaciday oo eh, si wanaagsan inoogu farsameynayay yuusuf bakad intaa iyo intaan barnaamijka midkiisa xig ku kulmi doono waa annagoo bahda sta fm oo idinsku duuban oo idinkaga tagayna sidaa iyo nabadgelyo